waa hagaaga dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal rabbi sharax lii sadri waysir lii amri waxlul cuqata min lisaani dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysadu xalaa ka qoray wargeysada kale the daily nation the standard oo soxoliba star f m aad ka dhegeysataan dhegeysta wargeysyada waxaa markaasi si toos halkan inagala socodsiiyeen yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil wargeeska horean soo qabanaya wargeeska the standard waxaala saakay halkan qorayeen halka qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siino saaka siday kusoo kaakaceen kuwa bariisteen hadalhayntii deegaanka tuulada qaryada iyo xaafadaha kala duwan waxyaalaha markaasi laga hadalhayo maqalka idaacadana qeyb ay ka tahay qeybaha dambe laakiin waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooriya suuban waxaan filayaa si qurux badan inaan kusoo wada kacdeen biidnillahi tacaala aan ku bilaabo wargeeska oo hore saaka halka wargeeska waxyaalaha uu qorayo waxa uu qorayaa dhanka lacagaha iyo weliba waqtigan markaasi loo qoondeeyay ama dowladda markaasi sare ama dowladda dhexe ay u qoondeysay wakhtiga doorashada dhegeystayaal iyo waxyaalaha markaasi kale iyadoo la wadaagtay warbaahinada sidoo kale soo saartay waa dabcan wasaaradda maaliyadda dalka uu horkacayo wasiirka ukuriya tani waxaa leeyahay sidee markaasi loo sheegarayn doonaa mise loo isla wadaagi doonaa dhegeystayaal lacagaha sida wargeeska boggiisa lixaad iyo toddobaad waa lacagta yar ay soo baxday iminka the minim budget ah dhegeystayaal doorashada inta la gaarin oo markaasi sanad maaliyadeed aansan lagu dhawaaqi karin laakiin waxaa halkan markaas wargeyska uu sheegay in ay si deg deg ah loo doonayo in markaas lagu xasiliyo sidoo kalena wadanka ay kaga qabsanto doorasho hufnaan ku salaysan kuna dhexan ilaa iyo boqol iyo labaatan bilyan ayaa markaasi loogu talagalay looguna diyaariyey in wax looga qabto doorashada guud ee wadanka ka dhici doonta bisha sideedaad ee sanadkan gudihiisa labada kun laba labaatanka uhuru kenyatta oo madaxweynaha dalka dabcan waxaa uu markaasi sheegaya in markaasi sare usii qaada masare wasiiqaad xoogan oo markaasi dhanka lacagaha qiimaha ay markaasi doorashada guud wadanka ku bixi doonto uu sheegay in markaasi loogu xallin doono arrimaheeda doorashada si ay markaas u qabsanto sidai roona ugu dhacdo waxaa sidoo kale wargeeska uu qoraya dhanka abaaraha wuxuu leeyahay dagaalanka abaaraha ayaa sidoo kale lacaga markaasi qeyb ka ah markaasi sanadka la doonayo in loo qoondeeyo si markaasi looga gudbo abaaraha meelaha faraha badan ay ka taagan sida markaasi dhulka oomanaha ee asalka loo yaqaano dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah daawada markaasi lagu soo iibinayo cudurka safmarka covid sagaal iyo toban ayaa markaasi kamid ah dhegeystayaal in qeybta markaas ay kamid tahay dardargelinta ee sanadkan labada kun laba labaatanka budgetka ee dowladda markaasi ay dejinayso lacagaha kaashka ee dadka markaasi prostatolka ay qaadanayaan duailing dhegeystayaal ama dowladaha markaasi dowladda ay ka jiraan waa kuwa markaasi madaxa banaan lacagahooda markaas ayagana ay qaadanayaan ama loo qoondeeya dhegeysta waa kuwa shaqaalaha iyo kuwa markaasi kala duwan howlhanaankooda kala wato sida wargeeska boggiisa lixaad toddobaad usaaka macluumaad fara badan uu kaga qoray wargeeska the standard dhegeystayaal halkan waxaa loo qala qaada dhegeystayaal guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c sideed dhibic sideed bilyan ayaa markaasi wasaaradda u qondaysay oo markaasi la doonaya in ay markaasi qeyb ay ka tahay wadaagidda ay markaasi kusoo saarayso si doorashada ay u qabsanto waa lacag aada u tiro badan ee sanadkan gudihiisa lagu qaban doono iyadoo agabyadii waxyaalihii markaasi lagu fulin lahaa waxyaalihii loogu qaban lahaa abaabulkii iyo sidoo kale sanduuqyadii iyo weliba safaradii kala duwanaa guddiga ay ku kala bixin lahaayeen iyo teknolojiyada ayaa markaasi lagu bixin doonaa lacagtaasi guddiga doorashooyinka xududaha i e b c sida wargeeska saaka uu qorayo wasaaradda difaaca dalka ayaa sidoo kale ku bixi doonta shan iyo toban dhibic hal bilyan oo lacagta dalka waa qeybta markaasi ammaanka iyo weliba xuduudaha markaasi lagu adkeyn doono gudaha iyo weliba wax soo saarka ee wadanka sida wargeyska saaka uu qorayo wasaaradda caafimaadka iyo weliba arrimaha markaasi la xiriira cudurka safmarka covid sagaal iyo toban waxaa markaasi ku bixi doonta lacag markaasi lagu qoonday gaarayso afar iyo toban dhibic sagaal bilyan halka dhanka markaasi arrimaha isku dabaridka iyo sidoo kale horumarinta wadanka sida wadooyinka ayaa markaasi ku bixi doontaa dhegeystayaal toddoba dhibic saddex bilyan ee lacagta dalka waa hay-adda markaasi ayadana madaxa bannaan duulimaadyada dalka waxaa markaasi ku bixi doontaa waa lix iyo labaatan dhibic lix bilyan dhegeystayaal halka sidoo kalena dhanka arrimaha markaasi waa stabilation waa stabilization dhegeystayaal fund loo yaqaano waa sinaanta dhegeystayaal ayadan waxaa markaasi ku bixi doontaa lacag gaaraysa labaatan waa afar iyo labaatan dhibic toddoba bilyan arrimaha markaasi jaamacadaha iyo waxbarashadana waxaa ku bixi doonta waa gudiga wasaaradda waxbarashadana waxaa ku bixi doontaa sideed dhibic shan bilyan dhegeystayaal c b c dhegeysa gudiga guddiga macalimiinta dalka ee t c waxaa iyo weliba fasalada markaas la dhisayo iyo weliba dardargelinta manhajka cusub markaas in badan uu ku celceliyay wasiirka mugoha waxaa ku bixi doonta lix dhibic sagaal bilyan waxaa sidoo kale qeybaha kala duwan ee dhanka abaaraha ay markaasi dowladda u qondayso lacag aad u tiro badan oo markaasi gaaraysana dhegeystayaal dhanka abaaraha shan dhibic saddex bilyan oo lacagta dalka arrimaha kale iyo waxyaalaha markaasi suuboodka iyo waxyaalaha kale waxaa loogu talagalay afar dhibic hal bilyan waxaa markaas lacagta ay sheegtay inay markaas waxaa doonaya in looga qabto lacagaha faraha badan ee wadankan gudihiis wadanka markaasi sanadkan gudihiisa isbedel markaas la doonaya in loogu qabto taasoo keenayso in markaas loogu gudbo caqabadaha kala duwan inta markaas ololaha doorashada markaasi lagu kala jiro dhegeystayaal wargeyska heestaaka faahfaahin macluumaadka ka bixinaya dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan qorayaa dhegeystayaal sida bogiisa uu faahfaahin kaga bixinaya bogiisa sagalaad wuxuu halkan leeyahay internal rivals ee leeyahay waa gudaha waxyaalaha markaasi ka dhex jiro xisbiyada markaasi qaar sida xisbiga imikan waa xisbiga madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale asxaabtii marna u gacanta isqabsatay u a n c musalia mudhabar iyo ford kenya dhegeystayaal william waa moses watangula masinga waa moses masinga watangula dhegeystayaal iyadoo wargeyska sidoo kale faahin uu kaga bixinayo kadib kambeyn shalay markaasi ololahooda siyaasadda ay ku mareeyeen gudaha xaafadaha qaar ee nairobi ka tirsan dhegeystayaal waxaana markaasi sheegaya in qaar ay markaas ismandaafsan yihiin oo sidoo kale aysan iskugu taageersaneen oo sidoo kale iswaafaqsaneen iyo hal iyadoo markaas ay ka tirsan yihiin kenya kwanza oo markaas ololahooda siyaasadda kala duwan ay ka wataan dhegeystayaal shalay oo socdaalo kala duwan xaafadaha ay ku kala marayeen waxaa markaasi sheegay in ay markaas isfahanwaa dhexdooda ka dhex jirto qaarka kala duwan dhanka a n c dhanka weliba madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto xisbigiisa u d a dhegeysta sida wargeeska saaka faahfaahin macluumaad uu kaga qoray kagana hadlaya dhegeystayaal haddaba wargeyska waxaa sidoo kale halkan uu qorayaa guddiga waa wasaaradda waxbarashada dalka ee c b c waxay leedahay ma jirto waxaalihi markaas ee caruurta ay kala dooran jireen a b c d iyadoo markaas leeyahay grade tree grade five imtixaanadooda markaas tijaabadooda toos ayay markaas u fariisanaya una qorayaan dhegeysta sida wargeyska boggiisa afraad uu ku qorayo sanadkan ayaa markaas horaan iclaamisay wasaaradda inay sheegtay u fariisan doonaan imtixaankooda waxaana markaas lagu sheegeen lagu qiimeyn doonaa bal hanaanka iyo weliba manhajka cusub ee siday ula qabsadeen iyo weliba hanaanka ay u barayaan macalimiinta dhegeystayaal waxay buuxin doonaan qaab qoraaleedka weliba laga sixi doono hanaanka ay wax u qorayaan iyadoo oo laga gudbi doono arrimihii markaasi horaan ay markaasi caruurta manhajkii ee ahaa dhegeystayaal eight four four laga gudbayo manhajkan waa dhegeysta waa laba lix saddex saddex saddex education manhajkeeda c b c oo markaasi doonayaan in caruurta waxyaalo fara badan ay kaga fahmaan kagala gudbaan xaaladahooda marxaladooda dhegeystayaal waa tahay weli idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaa wargeyska halkan uu qoraya dhegeystayaal uu leeyahay no opposition from u d a ma jira cid markaasi markaasi mucaarad ah ama sidoo kale dabcan waa raalli ahada cid markaasi kaga soo horjeeda dhegeystayaal dhanka xildhibaanada iyo weliba xisbiga markaasi u d a ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kuwaasoo markaasi guddiga commitega crushal kaga hesheen ama ay karfadhiga markaas buuq ay ama muran fara badan ay kaga hesheen dhegeystayaal sida markaas wargeyska saaka uu qorayo waxa ay markaas sheegeen in cidna ay markaas looga soo horjeedin sidoo kale aan lagu cadaadin karin ama sidoo kale arrimihiisa ama arrimahooda ololaha aan looga soo horjeedin iyadoo markaas dood ay geeyeen baarlamaanka ku sheegeen in markaas cadaadis xoogan ay la kulmayaan qaabka markaas looga rabinayo dowladda inay ula shaqeyn aansan ay oga helin ama aysan ula shaqeynin madaxda ayaa markaasi buuqa markaasi kaga sheegeen dooda markaasi baarlamaanka kaga dooday dhinacyada kala duwan ay eegeen sheegeenna markaas in la ambuush gareynayo mise la riixayo dhinacyada kale arrimahooda weliba qaabkooda markaas ay doonayaan in ololaha markaas ay ku fushaan sida wargeyska saaka boggiisa sideedaad uu qorayo dhegeystayaal balmasco baan dhegeystayaal iminkan ku wareejinaya iyadoo saaka waxyaala fara badan wargeyska uu qorayo soo qabso dhegeystayaal wax badanna kala soco ka ogo wargeyska the standard adigaa markaasi saaka u riyaaqi doonee kadib wargeyska the daily nation ayaa u gudagelaynaa dhegeystayaal muscab ismaaciil duway bahraali ka noqda dhegeystayaal muscab ayaa iminkan soo dhaweynaya dhegeysta wargeyska kale the daily nation
subax wanaagsan dhegeystayaal idinkuna dhammaantiin yuusuf subax wanaagsan adiguna dhankaasi iyo wargeyska daily nation ayaan ku bilaabayaa subaxani wargeyska daily nation dhegeystayaal warbixinta ugu weyne subaxani uu daabacayo waxay ku saabsan tahay dhankaasi iyo miisaaniyadda dalka iyo wasaaradda maaliyadda ayay ku saabsan tahay e, waan dul murayaa dabcan e, waxaa moodaa in sidoo kale warbixintan ay ku qoreen dhankaasi iyo wargeyska kale ee the standard e, dabcan anagoon ognahay in e, sanadkii hore ee miisaaniyadda dalka ama sanad miisaaniyeedka labada kun kob iyo labaatanka labada kun laba iyo labaatanka la meelmariyey lagana la horkeenayna aqalka baarlamaanka ayaa iminka waxaa lasoo mar kale dib loosoo looga soo darayaa waxaa loo yaqaana supplementary budget ama lacagta kordhinka ee lagu daro ama lagu kabayo taasi oo wasaarado kala duwan iyo sidoo kale waa dhankaasi iyo waaxyo kala duwan la doonayo in markaasi lagu kabo maadaama waxaa leeyahay saameyn dhaqaale oo dalka laga dareemayo dhankaasi iyo cudurka covid nneteen sidoo kale dalka uu sanadkani gelayo doorasho waxaa halkaasi lagu daraya ay leeyahay dhaqaale kaba oo dhan boqol iyo soddon bilyan oo shilinka dalka ah si gaara goobaha ama meelaha ama waaxyaha ka faa-ida waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha i b c iyo sidoo kale shirkadda duulimaadyada k q ayaa kuwa ugu weyn ee ka faa-iidaya ayaa leeyahay dabcan qodobkaasi waxa uu ku faahfaahsanaa ama ku qornaa wargeyska daily the standard waan ka gudbayaa kuma sii dheeraanayo qodobka kale aan soo qabto waa dhankaasi iyo siyaasadda waxaa la leeyahay xisbiga madaxweyne ku-xigeenka ee u d a ayaa isagu waxa uu bilaabayaa ama waxaa iminka laga dareemayaa in uu bilaabayo istaraatiijiyad ahaan waa qaabkii ay u shaqayn jireen ururweynihii naasa iyo sidoo kale in ay ku daydaan habkii doorashadii labadii kun iyo toban iyo toddobadii ee iyagu markaasi hanaanka iyo istaraatiijiyadda ay ku shaqayn jireen ayaa leeyahay dabcan waxaan ogsoonahay in iminka madaxweyne ku-xigeenka ay garabkiis yihiin qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiintii ka tirsanaa isbahaysiga ama warweynihii naasa labada kun iyo toban iyo toddobadii waxaa leeyahay qorshahoodu waa in markaasi istaraatiiji ahaan ay dib u soo nooleeyaan hanaankaasi waxaa ka mid ah ayaa leeyahay in waa madaxa ololaha madaxweyne ku-xigeenka oo sidoo kale ah barasabka ismaamulka turkana josephat nanog waxaa leeyahay iminka waxa uu mar kale dib u habeen ku sameynayaa guddigaasi iyo weliba ololaha ay ugu jiraan in madaxweyne ku-xigeenka uu hanto hogaanka ugu sarreeya dalka ayaa laleeyahay dabcan waxaa ka mid ah istaraatiijiyadaasi ay iminka doonayaan inay ku dhaqaaqaan waxaa ka mid ah in goobaha groundska loo yaqaana ama deegaanada ka tirsan afartan iyo toddobada ismaamul goboleed dhammaantood la geeyo waa saraakiil iyagu ka tirsan xisbiga c u d a kana qayb qaadan doona in dadku ay markaasi iyagu ugu wacaan kuna wacyigeliyaan inay taageeraan doortaana xisbigaasi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale in goobaha codeynta ama codbixinta ee loo yaqaano polling station sidoo kale ay geystaan waa dadka iyagu ama saraakiisha iyagu matalayaan iyadoo aan ogsoonahay in i b c qorsheynayso sanadkan konton iyo saddex kun oo goobood ama polling station in markaasi laga codeeyo sanadkii labada kun iyo toddobadii ayaa waxay ahayd afartan kun oo keliya toban iyo saddex kun ayaa moodaa in markaasi oo goobood lagu darayo waa in markaasi xisbiga u d a uu doonayo in istaraatiijiyad ahaan uu ku shaqeeyo hanaankii naasa ay ku shaqeynayeen labada kun iyo toban iyo toddobadii aan ka gudubno dhankaasi iyo galbeedkan aadina waxaa leeyahay waa iskeeni la-dahay weli in musalia iyo moses batangula ay kusoo biiraan dhankaasi garabka madaxweyne ku-xigeenka oo waxay usoo kordhin laanahay sababtu waxay tahay leeyahay xildhibaanadii ku jiray xisbiyadooda a n c iyo for kenya ayaa waxa ay dhammaantood isaga baxayaan amaba boqolkiiba waxaa leeyahay in ka badan konton waxa ay iminkaba ka baxeen xisbiyadaasi waxayna ku biireen dhanka azimiyo ee reyla odinga sababtuna waxa ay tayaa la yidhi waa sababta ka dambeysay markii ay ku biireen dhanka u d a iyo weliba madaxweynaha ku-xigeenka waxaan leeyahay weli waxba meeshaasi way iska keeninaaday xisaabta uu ka doonayay madaxweyne ku-xigeenka gobolka galbeedka maadaama iyagu siyaasiyiinta ay halkaasi isaga baxayaan kuna biirayaan garabka azimiyo loona aaneynayo labada nin ee iyagu kusoo biiray halkaasi waxaan ogsoonahay laba dhibic laba milyan oo codada halkaasi ay yaalaan sida wargeeska uu qorayo dabcan dhowr xildhibaan ayuu halkaasi ku qoray magacyadooda oo isaga baxay dhankaasi iyo a n c sidoo kale dhowr xildhibaan oo ka baxay dhanka ford kenya oo kasoo jeeda gobolka galbeedka ayuu halkaasi ku daabacay waxaanu leeyahay weli xisaabtu waa isku keeni la-dahay ruuto markaanu egno gobolka galbeedka ayuu leeyahay ama ciwaan oga dhigaya wargeyska aanu kusii soconno weli dhegeystayaal dhanka wargeyska daily nation haddaan aadno aqalka baarlamaanka waxaa leeyahay shalay xildhibaanadu waxa ay meel mariyeen dood ku saabsaneed guddiga dhankaasi iyo waxaa loo yaqaano guddiga arrimaha baarlamaanka amaba howlaha baarlamaanka haddaan raahdo ayaa la meel mariyey waxaan leeyahay waa markii ugu horreysay oo xildhibaanadu ay isku raacaan in arrintani la meel mariyo sababtu waxay tahay ee layidhi haddii aan la meel marinin doodaasi maalinkii shalaheed ka dhacday aqalka baarlamaanka waxaa dhici lahayd in xildhibaanadu amaba howlaha baarlamaanku aysan shaqeynin waa ilaa bisha lixaad ee sanadka soo socda ama anrada sanadkan ku guda jirno ama bisha lixaad ee soo socda iyadaan ognahay in sidoo kale laba bilood kadibna doorashada la aadayo dabcan sidaas awgeed iyagaoo ka duulaya shaqala-aanta ku dhici lahayd xildhibaanada waxaa leeyahay dantoodu ay shalay ka fiirsadeen oo kuma aysan kala aragti duwanaanin ama kumaysan kala qaybsanaanin meelmarinta doodaasi waxaa loo yaqaano house business committee loo yaqaano h b c sidaas iyaanu ku meel martay leeyahay waxaa la filayay in halkaasi kala qaybsanaan iyo sidoo kale jahwareer mar kale ka dhaco balse waxaa leeyahay xildhibaanadu waa kuwe caqligoodaya isticmaaleen mana doonayaan in ay shaqa la-aan ku dhacdo oo howlahooda markaasi ay iyagu ku waayaan haddii ay ku kala aragti duwanaan lahaayeen ama ku kala qeyb qaybsanaan lahaayeen dhegeystayaal waa dhankaasi iyo arrimaha siyaasadda mar kale haddii aanu adno dhankaasi iyo waxbarashada waxaa leeyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada george makoha ama george magoha aan raahde waxa uu warqad si toos ah ugu diray xeerlaalyaha guud ee dalka attorney general isagoo ka dalbanaya bal in uu sharaxo waxa markaasi shaqadiisa ay tahay waxaa loo yaqaano kenya national qualification authority waa hay-adda qaran ee markaas u qaabilsan dhanka iyo shuruudaha mashahaadada shaqado ay ka qabtaan wasaaradda caafimaadka ayuu ka doonayaa in loo sharaxa ayaa leeyahay wasiirka wasaaradda waxbarashada professor george magoha warqadaasiina waxauu leeyahay seeking guidance leeyahay ninkan waxa uu xerlaalyaha ka doonayaa bal inuu faahfaahin ka bixiyo sidoo kalena la wadaago una sheego kana jaahil bixiyo hay-addan waxa micnaheedu ay tahay oo ay ka hayso wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa leeyahay iyadoo aanu ognahay in sidoo kale xerlaalyaha dhankaasi iyo sharciga arrimaha sharciga laga weydiinayo waxyaabaha ee dastuur ahaan iyo sharci ahaan u ogolaanaya hay-adaasi inay kasii qeyb noqoto wasaaradda caafimaad wasaaradda waxbarashada dhegeystayaal ayuu wargeysku sidaasi ku qoraya ama leeyahay dhankaasi iyo bogga lixaad ee wargeyska waxaa xildhibaanada laga soo doortay malindi aisha juma oo loo haysto eedeymo ah in ay iskuday dil amaba inay dishay nin lagu magacaabo juma waxaa lagu magacaabaa jola ngumbao kaasi oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga o d m waxaan leeyahay xildhibaanadaasi iyo weliba bodygaardkeeda ama ilaaliyaheeda ayaa si toosa u toogtay ninkan waxay iminka ka codsanaysaa kiiskaasi oo yaala maxkamadda sare in loo gudbiyo maxkamadda darajada koowaad magistrate court ay leedahay loo gudbiyey loo gudbiyey iyadoo sidoo kale ay ka diidayaan ama arrintaasi laga diidaya dabcan waxaan ogsoonnahay in uu kiiskaga furan yahay dhankaasi iyo maxkamadda sare waxayna leedahay iminka maxkamadda darajada koowaad ha loo gudbiyo kiiskaasi iyaduna iska markaasi iska indhitirayso amaba iska fogeysay eedeymahaasi loo soo jeediyay ah in si bareera ay u toogatay taageerahaasi ama ninkaasi lagu magacaabo jolan gumbaw isagoo ka mid ah taageerayaasha xisbiga o d m waa waxyaabihii ugu waaweynaa ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu daabacayo wargeyska daily nation dhegeystayaal qodobo kale oo aada u badan ayuu weli halkaasi ku qorayaa balse wakhtiga ayaa inoo saamixaynin in aan markaasi kusii soconno wargeyska daily nation daqiiqadii ugu dambe ee dhegeystayaasha aanu fursadda u siin jirnay ayaanu isla soo gaarnay si iyaguna ay nala soo wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin iyo sida looga waabariistay ee subaxani dhegeystayaal dhibar toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ayay saaxiibadu naga soo weegi karaan balse yuusuf dhegeystayaasha ku jira wicitaanada halo star f m asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
muscab iyo yuusuf saaxibi alwaa saciid cabdullaahi waxaan ku soconaya sanbado wajaar waa kusoo dhaweynaa saciid wajaar inaga horan subaxan alxamdulilahi rabbilcaalamiin allah ya mahadis kare nabadda aan kala berisano haye saaxiibka wajaar goobtaan ugu sugana xabuuqi qaylo kama jiraan haye socodka gaadiidka dhanka amniga ganacsiga waxbarashada hal dariis waxaana daraadda ugu talagalay ku kala socdaan waa garta maqalka idaacadda taarifa waa mid fasiix wajaar iyo nabaaxigeeda haye oo inta wargeysa si fiican uga bagtay dhammaan eh, dhanka hadaleyntan waa iska siyaasadda dhammaan dhegeystayaalkii waryaalka istaarba waxaan leeyahay sabaax alkhayr saaxiib shaqadan in waa naashaday waa mahadsantaa saaxiib dhegeystaha kale ayaan u gudbeynaa dhankaasi iyo wicitaanka ku jira sida siduu nala wadaago bal goobtuu ku sugan yahay iyo sida loogu waabiristay subaxani halo star f m
waa cabdinaasir oo jooga gaaris waa kusoo dhaweynaa cabdinaasir gaaris inaga horan gaaris alxamdulilah aad iyo aad loo fiican yahay maasha allah mhm ilaahay noo maceeyo walla wax dhibe ma jiraan waa garta Ah, hadal hayntana waxaa way xogoo yara cabsi cabsi ayaa jirta magaalada cabsida maxay tahay Eh, shalay ayaa laba nin eh, meelahan balood arrimaha balood iyo waxaan isku dilee haa marka ah, ilaahay waxaan ka baryaya inay nabadgelinayso insha allah aamiin waa mahadsan tahay Haa.
halo star f m halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waxaad walaala adiga iisu tuto wax wanaagsan aan leeyahay wacaana wanaagsan waquudaa walaalka unta oo jira maasha allah goobaan ku sugnaa alxamdulilah amniga socodka gaadiidka waxbarashada ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah haye hadal haynta maasha allah walaal nabad unbaan hadal haynaa jawi waa degay maasha allah allah ayaa mahad iskale dhegeystaalku meelay ku sugan yihiin dabeecadda ku xiran waxaan leeyahay wax wanaagsan wacaana wanaagsan aad baa mahadsan tahay ruqya maalin waxaan aan leeyahay idinkan maalin la mid ah halo star f m alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaan walaal macaan subax wanaagsan oo bashka xaggeed oga xaga dhere waa kaa qaaday bashkaayo usoo dhow xagar dheer nagu waran alxamdulilah walaal aad iyo aad baa loo fiican yahay ilahay nabada nagu soo kaakiciyey Mhm.
marka raashin qaadkii iyo waxbarashooyinkii iyo ganacsigii waa la kala aaday maasha allah maantana xoogaa cirka waa yara cadar cadar Mm.
qorax fiican ma laha haye marka waxaan dhihi lahaa ilahay roob hana siiyo caafimaadna allah hana siiyo cudurrada allah dhinac naga mar insha allah aad aad baan ii salaamaya meel walba waa kala joogtaan aad baa mahadsan tahay halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalkii aad baan salaamaya cimraan waay ahay qalso xabiya dawdeyn soo jirtaa mahaan waa kusoo dhaweynayaa walaal nooga waran goobtaasi
maasha allah xaafadan ku sugnay jawigeeda aad buu u macaan yahay waxaa walaa inaa ku tirminaad ku socota gaadiidka ganacsiga balaainta waxbarashada amniga
Mhm.
ugu horreyntiis wax wanaagsan baan ku leeyahay wacan oo wanaagsan aan ku leeyahay aniguna dhegeystaha kale halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
magacab waan ku salaama adaya daadixiyaalka iyo dhegeystayaasha dhammaan waanu kaa qaadnay
musta dhagaxley haye mustaf dhagaxley nooga waran
ilaahay baa mahad walaalo barwaaqaan ku sugan oo si walba siduu ilaahay ugu talagalay u kala socota waxbarashada camboolada la qaadanayo iyo dhaamintii waxbarashada dhammaantaas barwaaqaan ku sugan walaalo alxamdulilah aadaan barwaaqaysan waan gartay allah idin siyaadiye
insha allah sidoo kale caalam
dhegeystaha kale halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaal qaalaya aad baan kuu salaamaya aroori wanaag aroor la mida walaal
aday walaalkay baqad binta caday dhaxle binta caddey dhagaxley nooga waran subaxan haa maasha allah dhaxle goobta aan ka joogo faafaahina dhimanta siyaco bariga caafimaadka amniga waa oo qayda ka ganacsiga maasha allah dadka suurista sidoo kale xal bulshada waa oo kale wax qalab oo kuma garan haye alle subxaana wa tacaala soo u talgal hadalyaantana roob ee nabad allah nasiyo dhegeystayaasha igu qaalaya meel walba ay joogaan waxaan leeyahay aroori wanaagsan insha allah idinkana maalinta idin wacan waa mahadsan tahay halo star f m dhegeystaha kale si qadka ku jira halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
salaam ku salaame waa kaa qaada walaal
niwadan tanaaka qasaasa waay haye tanaarifa inaga waran subaxan
hadalhayn aada weye iyo ismaqalka idaacadda haye
marka hadalhaynta waxaa ugu badan siyaasada sare u sifaayso haye
aabal walaasha walaal waan ku salaamay waa mahadsan tahay waan kaa qaaday hallo star f m
oo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa maxamed xuseen kuuli xadhun kaa soo wacaye haye hadhuun inooga waran xaguu barwaaqa alxamdulilah haye jawi waa degan yahay nabadkii barwaaqa see waa cawbaray waan garta maasha allah aad baan u cadna walaal haa khayr waa in salaam insha allah sidoo kale waa mahadsan tahay gabagabadii ayaan kusii siqeynaa dhegeystayaal kooban sii fursadda mar kale yuusuf subax wanaagsan
waaw asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
wana lagu qaalo waan idin salaamo dhammaantiina idinka dhegeystayaashada aanu kaa gudurnay walaal
xalimo gaarisa weeyaan gaarisa inooga waran xaliima
wallaahi alxamdulilah ilaahay nabadu nagu soo kala kacsiiye haye alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waxbarashada jibka guud iyo dhammaan adi- maxaa isku isku socodka gaadiidka wallaahi tamaam waaye alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale aan gartee dhegeystayaasha dhammaan waan salaamaya inkan waxaan idin leeyahay shaqada macalka waxbaa idin dhammaan waano wanaagsan aad baa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambe ee qadka ku jira aanu siino fursadda aanu kusoo gabagabeyneyno xubinta subax wanaagsan dhegeystaha ugu dambe low star f m
Hello.
soo dhow saaxiib
Assalamu alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Xuseen waa xagar jireer joogo.
hay intee joogtaa xuseen
Xagar jireer.
haye xagar jareer subaxan see lagu yahay Alxamdulilah rabbil caalamiin. Ilaah odaa maxadan odaa lagu baryay.
haye
Dhaqdhaqaaqa jawigu aad u fiican yihiin. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Waan la soo nabad toosay. Wax xanuunsan male.
waa garta allah idiin siyaadiyo Waan ku salaamay.
waa kaa qaaday xuseen dhegeysti ugu dambe fursaddan u siino xubinta subax wanaagsan ayuu ahaa xubinta wargeysyadaas oo dhegeysteen yuusuf iyo weliba musaab ay idin daadihinayeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobolba joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi ee beri waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star xaalada dalka subax walba isniin arbaca iyo weliba jimca ayaad ka dhegeysataan star f m waa subaxnimo arbaca taaradu waxay ku beegan tahay labada bisha labaad ee februaayo sanada labada kun labaiyo labaatanka barnaamijka hogaanka ee xaalada dalka waxaanu ku eegnaa alaaba waxyaabihii ugu dambeeyey dhankaasi iyo siyaasadda iyo waxyaabaha ka cusub ama ka taagan dhanka dalka ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal mowjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga dhegeysanaysaan sidoo kale barteena internetka ama website-ka ayaad si toos ah nagula socotaan gobol baa joogtaan dhegeystayaal barnaamijka waxaa idiin daadinaya musaab ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad oo si wada jira markaasi idinkugu daadinaya qodobbo kala duwan ayaan ku eegi doonaa barnaamijka dhegeystayaal oo ku saabsan dhankaasi iyo xisbiga cusub ama dhaqdhaqaaqa upia ee markaasi ay garwadeen ka yihiin ama doonayaan in ay markaasi eh, iyagu siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha kasoo jeeda dhanka iyo ismamulada hore dhaqatada si gaar ah waqooyiga dalka ay garwadeen ka yihiin ayaan eegi doonaa waxyaabada markaasi uu usoo goon karo shacabka ku dhaqan ismamulada xoolo dhaqatada iyo si gaara gobolka waqooyi bari ayaan sidoo kale eegi doonaa dhegeystayaal iyo in markaasi rajada iyo mustaqbalka isbahaysigaasi ama dhaqdhaqaaqa ama xisbigaasi ama ururka ubya ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegeystayaal eh, sidaan hore idin kugu sheegay waxaanu eegeynaa maanta ama barnaamijka ku eegeynaa waa dhankaasi iyo isbahaysigaas ama xisbiga upia dhaqdhaqaaq ayuu ahaa marka hore upia movement ayaa la yidhaahday iminkana waxaa maalinkii shalay ahayd maalinkii isniinta ahayd waa daraa dabcan ay xaruunka furteen ama xafiiskooda lagu howlgalayo si toosa uga furteen magaalada ta nairobi dhaqdhaqaaqa upia oo ay samaysteen hogaamiyaasha waqooyiga kenya si ay markaasi ugu ololayaan danaha gobolka ayaa hadda noqon doonaa xisbi siyaasadeed sababto ay ku sheegeen inay u aasaaseen amaba ay markaasi u samaysteen upia waxay ku sheegayaan inuu yahay in lagu markaasi lagu wanaajiyo ama lagu eego danaha dadka ku dhaqan gobolka amaba waxaa loo yaqaano asal arid iyo semi arid waa deegaanada qalalan waqooyigai bari ay ka mid tahay isiolo marsabit sidoo kale ay ka mid yihiin hogaamiyaasha ayaa kal hore sheegay inay danaynayaan ama doonayaan inay isbahaysi la galaan xisbiyada kale ka hor doorashada guud ee sanadka hogaamiyaasha kasoo jeeda deegaanada qallalan ee loo yaqaano arid iyo sami arid ama asal ayaa waxa ay sheegeen inay taageerayaan cidda uu madaxweyne uhuru kenyatta wato isagu xilka kala wareegayo hogaamiyaasha waqooyiga dalka ayaa dib usoo nooleynaya ayaa leeyahay waa dadaalada lagu doonayo in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto looga saaro taageerada uu ka heli karo gobolka doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad dhici doonta dhegeystayaal haddii aan markaasi dib u eegno dhaqdhaqaaqa upia ee markaasi ay samaysteen hogaamiyaasha kasoo jeeda waqooyiga dalka amaba ismaamulada xoola dhaqatada ama deegaanada qalalan ee markaasi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda maaliyadda ukuria tani sidoo kalena ay garab taagan yihiin siyaasiyiin aad iyo aad u tira badan iyo hogaamiyaal kasoo jeeda gobolada waqooyi iyo gobolka waqooyi bari sidoo kale ayaa waxaa la leeyahay iminka waxay heshiis la gelayaan waxaa loo yaqaano azimio la umoja azimio la umoja uu garbadeenka ka yahay raila odinga ayay ku biirayaan ayaa la leeyahay dabcan waa in iska caddahay in raila odinga ay taageerayaan doorashada soo socota waxaanu eegi doonaa waxa markaasi ay kasoo goosan karaan raila odinga haddii uu madaxweyne noqdo sidoo kale kal hore waxay si bareera u sheegeen inay taageerayaan musharaxa uu isagu wato madaxweyne uhuru kenyatta waxaanu ognahay in madaxweyne kenyatta uu isagu doonayo in xilka uu kala wareego raila odinga amaba cidda xilka kala wareegaysa uu noqdo hogaamiyaha xisbiga o d m ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka raila odinga sidoo kale waxaanu eegi doonaa dhankaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka isna waanu ognahay in siyaasiyiinta taageera ay halkaasi kasoo jeeda ay aada u yaryihiin tar ahaan markaasi uu ka mid yahay xildhibaanka garissa township iyo sidoo kale waxaa qeyb ka ah kuwa iyagu taageero madaxweyne ku-xigeenka dalka axmed qoloosh oo laga soo doorta galbeedka wajeer sidaan uu kasoo nahay dhaqdhaqaaqa upia waxaa markaasi ay adeegsadeen habab dhinacyo badan leh oo looga dalneeyahay ciyaaray in lagu hanto dhammaan kuraasta kow iyo tobanka ismaamul ay aaminsan yihiin ama in markaasi ay ka amar qaataan iyagu taageerayaashooda upia ayaa qorsheynaysa inuu gaaro dhammaan dadka deegaanada si ay ula hadlaan dhammaan gobolada xoolo dhaqatada una taageeraan xisbigani hagaag upia dhegeystayaal wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka ukuryatani ayaa isniinta hor kacayay hogaamiyaasha gobolka waa furitaanka xarunta upia ee magaalada nairobi sidaan hore u sheegnay maalinka isniinta ayay xarun si toosa uga daafurteen waxayna sheegeen in maanta waxay ka bilowdaa ama maalinkaasi ka bilowtay xisbigaasi uu shaqayn doono gudogeli doono shaqaynta iyo in markaasi la wanaajiyo sidoo kale sidii dadka loo bari lahaa oo goboladu dadka xoolo dhaqatada ah iyo dad deegaanada qalalan ay iyagu u aadi lahaayeen oo dadka uga dhaadhicin lahaayeen in xisbigaasi uu noqonayo xisbigooda danahoodana ka shaqayn doona waa sida ay hadalka u dhigeen waxay baaq degniina u direen kuwa weli aan ku biirin dhaqdhaqaaqan oo kasoo jeeda goboladaasi kuna sheegay in siyaasi kasta oo ka baxsan tareenka upia uu heli doonin kursigiisa dabcan marka laga soo tago in xisbigaasi ay ammaaneen ama dhaqdhaqaaqa upia ay ammaan kala duldhaceen siyaasiyiintaasi waxay iminka sheegayaan ama leeyihiin cid allaala ciddii kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ama ciddii kasoo jeeda gobolada waqooyi ama cid kasoo jeeda ismaamulada xoolodhaqatada si gaara kuwa uu gaarsiisan yahay ama daneynaya dhaqdhaqaaqan upia cid aanan ku biirin upia ma heli doonto kursi ama way adkaan doontaa inay ku guulaysato ayay leeyihiin waxaan daboolaynaa ama daboolnay dhul nagu filan upia waa xisbiga laga daawado deegaanada asal ama qalalan qof kasta oo aan nala joogin ma haysto fursad uu ku guulaysto doorashada waxaa sidaasi yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda ukuria tani oo isagu sidoo kale aanu ognahay in uu yahay guddoomiyaha xisbigan ama dhaqdhaqaaqani maalinka isniinta sidaan sheegnay waxay xafiis ka furteen magaalada nairobi waxaana goobjoog ka ahaa ama siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha halkaasi ku sugnaa waxaa ka mid ah senatorka garissa cabdul xaaji sidoo kale waxaa ka mid ahay senatorka isiolo faduma dolo waxaa ka mid ah professor maxamuud omar sheekh waa xildhibaanka koonfurta wajeer aadan yuusuf xaaji ayaa ka mid ah xildhibaanka galbeedka mandheera waxaa sidoo kale ka mid ah jachu ganya oo xildhibaanka north hor ruweyda abo waa wakiilka haweenka ee lamu ayaa ka mid ahayd maxamed ducaale xildhibaanka dadaab ayaa ka mid ahaa james lominen xildhibaanka koonfurta turkan ayaa ka mid ahaa axmed baashane xildhibaanka tarbaj ayaa ka mid ahaa xildhibaanka lagdera maxamed hiir ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa rashid amiin waa xildhibaanka bar beriga wajeer iyo sidoo kale sofiya cabdi xildhibaanada laga soo doortay wajeer ayaa goobta ku sugnaa sidoo kale waxaa goobta joogay ah, waa xogayaasha maamulada sare ee deegaanka maxamed cilmi sidoo kale mumina bonaya ee dhankaasi iyo xogeyaha wasaaradda waxbarashada iyo cabdi bahari ee waa xogeyaha wasaaradda dhankaasi iyo dowlad wadaajinta ayaa goobta sidoo kale ku sugnaa waxaa goobta sidoo kale xaadir ahaa barasabkii hore ee gaarisa nadiif jaamac iyo sidoo kale barasabkii hore ee ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi sidoo kale hogaamiyaal kale oo aada u tira badan ee halkaasi joogay dabcan oo iyagu kasoo qaybgalay furitaanka een, xafiiska cusub ee dhaqdhaqaaqani loogu magacdaray upia oo la sheegayo amaba siyaasiyiintu ay leeyihiin waxaanu u ogol leenahay inaan ugu adeegno danaha gobol gobolkaasi waqooyi ama dadka ama gobolada iyagu markaasi loo yaqaano asal ama kuwa qalalan ama kuwa iyagu markaasi xoola dhaqatada ah iyadoo markaasi oo ay qeyb ka ah markaasi oo ama qeyb ka ah istaraatiijiyada lagu qaabilayo qabaa'ilka kala duwan ee waqooyiga ama goboladaasi ku sugan ama ku nool upia waxay doonaysa ee leeyahay inay u shaqeyso sidii isbahaysiyahaan oo ay markaasi dejiso xisbiyada yaryar ee kale dabcan waxay leeyihiin waxaa kala hor jiray xisbiya yaryar oo kale oo kasoo jeeda goboladaasi waxaan doonaynaa in kuwaasi aan qaabilno oo si aan hal u noqdo danaheena ama danaha shacabka halkaasi ku nool xisbiga midowga isbahaysiga madaxa bannaan iyo weliba xisbiga xorriyadda dhaqaalaha ayaa xubno ka ah isbahaysiga upia sida aanu ognahay waxay yihiin xisbiyo xidhiir la leh bulshada xoolodhaqatada ah oo ay markaasi ka mid yihiin ama uu ka mid yahay kan guddoomiyaha galbeedka pocot john lonyangapu ama barasabka halkaasi laga soo doortay waxaana loo yaqaanaa xisbiga midowda kenya kulankii isniinta kooxdu waxa ay ku heshiiyeen in la qabto shirweyne ama shirweynaha ergooyinka qaranka labada toddobaad ee soo socda ka hor shir wada jir ah oo ay markaasi la yeelanayaan eh, xisbiga odium iyo sidoo kale kuwa kale ee xiriirka la leh azimio la umoja dabcan marka laga soo tago in ay sheegeen in xisbigan ama dhaqdhaqaaqa looga leeyahay u danaynta iyo ka shaqaynta danaha shacabka halkaasi ku nool waxay leeyihiin sidoo kale anagu waxaan hoo markaasi hiil iyo hooba la garab taagannahay madaxa xisbiga o d m sababtu waxay tahay ay leeyihiin waxaan ogsoonahay inuu noqon doono midka isagu ee markaasi ee wax u qaban doona shacabka halkaasi ku nool iyo taani waxa uu markaasi ku casuumay hogaamiyaasha kale ee siyaasadda ee gobolka si ay ugu biiraan kooxdiisa ka hor bandhiga upia waxa uu rayla ku taageerayaa inuu noqdo madaxweynaha bedeliya uhuru kenyatta isbahaysiga upia waxa uu ka mid noqonayaa xisbiyada ku midoobaya ama ku midoobaysa dhaqdhaqaaqa azimio laumoja ee uu markaasi uu garwadeen ka yahay ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka raila odinga markaasi waxaan ogsoonahay in xisbigani shaaca looga qaaday sanadkii hore ama dhaqdhaqaaqa upia dhegeystayaal waxaa markaasi la shaaca laga qaaday sanadkii labadi kun koob iyo labaatankii aan ogsoonahay dhankaasi iyo ismaamulka nekuru magaalada naivasha ay kusoo bandhigeen sidoo kale iminka waxaan leeyahay si toosa ayuu u hirgelay xaruntiisa iyo maalinkii isniinta eed fureen waxa ay qeyb ka yihiin sidoo kale geedi socodka ama isbahaysiga loo yaqaano azimiyo oo markaasi ay noqonayaan kuwa ku biira oo ay ilaaliyaan amaba ay sheegayaan inay noqonayaan kuwa markaasi miiska gorgortanka fadhiisan doonaan marka ay timaado arrimahaasi iyo doorashada soo doorashada soo socota ee bishii sideedaad sagaalkeeda la qaban doono waxayna leeyihiin waxaanu doonaynaa in dhaqdhaqaaqan cusub ee upia aanu markaasi ku goosanno cadkeena siyaasiyiintaasi iyo sidaasi leeyahay oo u adeegno danaha shacabka kasoo jeeda halkaasi sidaan ogsoonahay ee, doorashooyinkii hore ama xiliyadii hore siyaasiyiinta iyagu kasoo jeeda halkaasi waxa ay ahaayeen kuwa oo keliya ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee ugu tunkaweyn dalka sida odm sida jubilee sida wiper ay ka tirsanaayeen dabcan balse maheen kuwa iyagu qaba xisbiyo u gaara oo ay miiska wadahadalka ugu imaan kareen oona markaasi gorgortan ku geli kareen laakiin waxaa moodaa in doorashadan labada kun laba iyo labaatanka ay ka duwan tahay ama uga duwan tahay doorashooyinkii hore oo kale sidoo kalena uga duwan tahay waa arrimihii ho- eh, amaba waa sidii ama qaabkii ay ku wajihi jireen ama istaraatiijiyad ahaan ay weli imaan jireen miiska markaasi waxyaabaha ay uga baahan yihiin waxaan la sheegayaa in marka laisku daro eh, s- waa codadka halkaasi ka imaan kara deegaanada ay kasoo kala jeedaan siyaasiyiintani ee wax weyn u goon karto haddii ay miiska wadahadalka yimaadaan oo ay noqonayaan siyaasiyiin amaba deegaano ama shacab iyagu lagu xisaabtamo sida warbixinadu ay sheegayaan dhegeystayaal waanu eegi doonaa sidoo kale guda waanu su fiirin doonaa eh, waxyaabaha eh, markaasi uu oga dhigan yahay xisbigani ama dhaqdhaqaaqan cusub shacabka ku nool halkaasi iyo sidoo kale waxa uu u goon karo waxa markaasi uu soo dhicin karo horumar in markaasi uu shacabkani u keenayo si gaara ku waqooyi beri iyo markaasi waxa uu soo goyni karo miiska azimiyo la umoja ay ku biirayaan hogaamiya hogaamiyaashani ama siyaasiyiintani ama ururkani uu ku biirayo qaybna ka yahay dhankaasi iyo geedi socodka uu garwadeenka ka yahay madaxa xisbiga odm raila odinga
waa tahay weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa dhegeystaan arrimahaasi iyo xaaladda dalka waxaala markaasi ka taagan iyadoo sidoo kale saakana diiradda ku saarana kaga hadlayna arrimaha gobolka waqooyi bari dhegeystayaal iyadoo shalay ad- dabcan waa isbuucan gudihiisa aad eh, waa xisbiga markaasi muscab iminka sheegaya upia movement Eh, dhegeystayaal intaan aan movement aan sii gudagelin dhegeystayaal labadii kun toddoba iyo tobankii waxaa markaasi jiray dhegeystayaal eh, xisbiga markaasi lagu magacaabo waa dabcan dhank- dhanka dhaqaalaha xuriyadda ee loo maqa waa economic freedom party eh, markaas ay as-aaseen eh, senatarka hor- hore ee countiga mandera bilow kerow iyo sidoo kale maxamed huka iyo fadiya mahbuub oo markaasi markii dambe eh, kaga soo baxay eh, xisbigii markaasi united Re- waa republic een, party u r b la dhihi jiray dhegeystayaal iyo weliba xisbigii een, eh, waa xisbigii markaasi iminkan waa xisbiga talada haya ee jubilee alliance inkastoo markii dambe ay markaas affiliated noqdeen ama sidoo kale isqabsadeen dhegeystayaal waxaana markaasi sheegeen in xisbiga markaasi ay ahayd ama laga doonaya in geedi socodka ee gobolka waqooyi bari isbedelo uu ku keeno sidoo kale uu kuga guuleysto waxyaalaha markaasi baahiyada gaarka ay markaas soo qabo inkastoo baahiyada ay aada u badan yihiin gobolka waqooyi bari laakiin waxaa markaa iminka soo baxay dhegeystayaal iyadoo laakiin ay ku hoos duugan tahay arrimaha sida dadka qaar ay aada u falanqeynayaan mid siyaasad ee siyaasadda markaasi ee ka socota wadanka xisbiga iminkana horkacayaan wasiirka maaliyadda ukur yatani iyo senatarka gaarse laga soo doortay cabdulxaaji dhegeystayaal arrimahaasi ayaa markaasi fududeynayaan in siyaasadda gobolka ay markaasi ka- eh, ka fiirinayaan ilaa iyo laba iyo toban qodob ay markaasi soo bandhigay kuna sheegeen in markaasi loo baahan yahay in la dardargeliyo dhegeystayaal waxa ay sheegeen in ay loo baahan yahay meelaha markaas dhibaatada xoogan ay ka haysto gobolka waqooyi bari oona geedi socodkii horumar la-aanta ka taagan tanii markii xuriyadda waddanka uu helay isla fiiriyeen ayna eegeen inay tahay markaas in looga gudbi karo in la as-aaso xisbi oo markaas ay ku mid- ay markaas ku dhim ay ku ee, waa xisbi markaas in la as-aaso ay ku dhamaystiran yihiin siyaasiyiinta dhammaan gobolka waqooyiga kasoo jeeda dhegeystayaal weliba waa kuwa markaas oomanaha keliya dhegeystayaal kama soo jeedaan ee gobol ee dabcan gobolka waqooyi bari gaarisa iyo ee, wajeer iyo mandheera oo keliya ma ahan dhegeystayaal ilaa iyo waxaa ku jiraan dhegeystayaal kow iyo dabcan waa county fara badan oo ay markaasi ay dadka oomanaha ama kuwa xoola dhaqatada ay ku jiraan dhegeystayaal waxa ay soo hadal qaadeen waxa ay ugu magac dareen Blue- waa- waa blue print dhegeystayaal ee, in markaasi loo helo arrimaha dhibaatada in laga gudbo ee gobolka waqooyi bari ama dadka xoola dhaqatada dhegeystayaal waxay sheegeen iyadoo ay isla eegeen fiiriyeenna ah, sida horaan uu ku sheegay een, wasiirka maaliyadda ukur yatani inkastoo laakiin qaar ka mid ah go- een, siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ay kasoo horjeedaan een, opia movement waa xisbiga waqooyiga dalka dhegeystayaal waxaa dhegeystayaal ay yihiin gaarisa isyolo lamo mandera marsabit samburu iyo tanariba iyo turkana iyo wajeer ayaa ay kala mid yihiin dhegeystayaal meelaha kala duwan haddaba meelaha ay diiradda saarayaan waa halkee iyada doorashada san- sanadka labada kun labaiyo labaatanka ay dhacayso haddana waxaa asxaabtan dhammaan ay dhinaca markaasi la safanayaan dhanka madaxa xisbiga o d m raila omolo odinga waana xisbiyada markaas imikan wadanka tirada u badan ay soo baxayaan iyadoo sidoo kale xisbiyada eh, sida xisbiga wasiirka difaaca dalka een, eugene wamalwa u wato dhegeystayaal iyo wasiirka maaliyadda eh, ukur yatani xisbiyada xisbiyo fara badan ayaa markaasi sanadkan gudihiisa soo bixin iyo weliba sanadkii hore sii dhamaaday labada kun koob iyo labaatanka laakiin waa arrin markaasi shakhsiyaadka goonida ay u wataan haddaba waa sidee gobolka waqooyi bari xisbiga opia movement hanaanka kaalinta markaas kala duwan uu soo hoyin karo dhegeystayaal haddaba dhegeysta waxyaalaha markaasi diiradda ay saarayaan intaana arrimahaasi kale aan sii gudagelin dhegeysta waa sida ay sheegeen hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari weliba kuwa markaas oomanaha xisbiga ay sheegeen in ay diiradda la doonaya in lagu saaro horumarka iyo weliba in wax kaqabadka deegaanka looga qabto waxaa ka mid a dhegeystayaal waxaa loo yaqaana human capital dhegeyst human capital dhegeystayaal oo dhanka markaasi lacagaha sidoo kale biyaha ayaa kamid ah dhegeystayaal waxaa ka mid ah deegaanka caafimaadka ayaa ka mid ah dhegeystayaal arrimaha cimilada isbedelka ayaa ka mid ah dhanka ammaanka ayaa ka mid ah dhegeystayaal khilaafaadka dadka qowmiyadaha markaasi kala duwan isku dhacaan weliba kuwa xooladhaqatada dadka xooladhaqatada hogaaminta iyo weliba dhanka governance waa leadership and governance dhegeystayaal dhanka wadooyinka isbedel markaas lagu doono iyo sidoo kale dalxiis in loo heli karo dadka xooladhaqatada ama asalka oomanaha kountiyada dhegeystayaal iyo sidoo kale dhanka dhaqanka in markaas ay ka wada midoobaan karjoox dhegeysta loo yaqaano iyo weliba nolosha dhanka cunnada ayaa markaas ay soo wada hadal qaadeen in markaas isbeddel xoogan lagu keeno si ay kaga gudbaan marxaladda iminkan ay ka haysato dadka gobolka oomanaha dhegeystayaal iyadoo taasi ay taagan tahay haddana gobolka ma helo waxyaalihii markaas looga baahnaa dhegeystayaal markaan dib u laabano devolutionka ama dowlad wadaajinta dhegeystayaal waxay horaan markaas intay imaaneen devolutionka waxay horaan lacagaha iyo horaan waxyaalaha kale u mari jireen dowladda dadka markaas u qaabilsan kala duwan u jooga deegaanada kala duwan laakiin wixii ka dambeeyey labada kun saddex iyo tobankii waxaa kaunti weliba heshay qof asaga markaas hogaaminaya sidoo kalena maareynaya lacagtaasi ukana safeynaya dhanka caafimaadka sidoo kale quruxda deegaanka arrimaha shaqaaleysiinta ee kauntiyada iyo sidoo kale dhanka caafimaadka isbedel xoogan dhanka waxbarashada dhegeystaan inay laga taageero si baahiyadii kala duwanaa in badan ay gobolada qaar ay ka cabanayaan ay helaan taana ayaa u muuqatay in ay isbedel xoogan ay ku muuqatay ama ay ku keentay dowlad wadaajinta laakiin wixii intaa ka dambeeyey gobolka imikan waxay markaas u noqonaysaa toban sana iyadoo sanadka soo socdana ama sanadka raalli ahaade bilaha soo socdana wadanka markaasi ay u dareeri doono ama loo dareeri doono doorashada guud ee wadanka waxayna markaasi noqon doontaa shan iyo toban sano markaasi soo socoto haddaba gobolka waqooyi bari maxaa u qoobsamay maxayna markaas isbedel ay ku keeni kartaa xisbigan imikan calanka markaasi la ordayo sidoo kalena xafiisyo kala duwan xafiisna markaasi ka furtay nairobi dhegeystayaal si ay markaasi baahiyada iyo dhibaatada markaasi gobolka loo shaafiyo iyadoo taasi haddana ay jirto waa sidee arrimaha dadka xoolodhaqatada dadka isbeddelka u baahan ma tahay mid markaas isbeddel uu keeni karo ayadoo xisbi kale aansan loo marin ama sidoo kale gaashaanlan looga dhiganin xisbiyada iminkan siyaasadda masemadanaag qaar ayaa looga leeyahay in markaas xisbiyada qaar ee lala safto siyaasadda wadanka markaas iminkan ay ku socoto mid ka mid ah dabcan arrimaha siyaasadda ka faaloodo dhegeystayaal manyora ayaa dabcan wuxuu ku tilmaamay siyaasida waa siyaasadda iyo sidoo kale xisbiyada tirada badan in markaasi ay u xaglanayaan dhinaca markaas ayaga ay u janjeeraan sidoo kalena ay tahay mid markaasi lagu jaangoonayo ama sidoo kale lagu yaranayo xisbiyada markaas wadanka ka jira xisbiyo aad u tiro badan ayaa markaasi kasoo baxeen sida horaan aan soo sheegay dhegeystayaal ay labada kun koob iyo labaatankii soo bilaabmeen ilaa sanadkan labada kun labada kun iyo laba iyo labaatanka bilihii u hore oo bishii u hore ee markaasi la daahfurayay kuwaasoo oo markaasi la leeyahay waxaa markaasi la doonaya in ay gacansaar xubno kale ay la samaystaan ama ay qeyb markaasi kaga noqdaan siyaasadda arrimahaas ayaan dhegeystayaal isla gorfeyn doona markaasi kaga hadli doona iyadoo markaasi qadkaan soo gelin doona cabdirashiid jaman oo markaasi aan wax ka weydin doono bal hanaanka iyo geedi socodka arrimaha xisbiga opia movement dhegeystayaal iyo isbeddelka markaasi ay ku keeni karaan iyadoo waxyaalo fara badanna ay kaga dhawaaqeen kaga hadleen dhegeystayaal hadday tahay dhanka markaasi lacagaha ay heli karaan gobolka ama dadka oomanaha dhanka ammaanka arrimaha markaas isku dhacyada qabiilada iyo sidoo kale dhanka horumarka wadooyinka sidoo kale dalxiiska soo dhaweynta iyo weliba arrimaha markaas hidaha iyo dhaqanka dhegeystayaal ay markaas laisla wadaagi karo iyo sidoo kale dhanka baahida iyo weliba cuniyarada gobolka markaasi ka jirto abaaraha soo noqnoqoto dhegeystayaal iyo cimilada isbadbadasho sidii iyo biyo la-aanta markaasi ka jirto hanaanka qaabka loo bedeli karo dhegeystayaal iyadoo markaasi wadanka lixdan sano ay markaasi gaabad xoogan ay ka jirtay kana haysatay dadka xoolodhaqatada waa hanaanka ee hanaanka loo mari karo qofka bannaanka naga dhegeysanaya dhegeystayaal adiga markaasi codbixinta ah ama sidoo kale codkaada dhiibanayo maxaa markaasi kuu qorshaysan in markaas isbeddel lala imaado eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan laakiin qeybaha dambe aan dhegeystayaasha markaasi siin doona dhegeystayaal barnaamijka hogaanka ee qeybihiisa dhexe saakana arrimaha diiradda ku saareen xisbiga cusub ee gobolka waqooyi bari oo imika sheeg- sheegeen in markaasi qeyb ay ka yihiin xisbiyada markaas ugu weynee siyaasadda waddanka markaasi ka taagan dhegeystayaal inkastoo laakiin aysan ayaga markaasi us- usan sharaxnayn xilka markaasi kala duwan ee waddanka sida markaasi madaxweyne laakiin waxay markaasi la safanayaan xubnaha markaasi dhinacyada siyaasadda kuwa u- u badan oo u janjeero meelaha markaasi u dhow dhanka madaxtooyada dhegeystayaal Ah, sida wasiirka maaliyadda uu horkacayo wa- waa ukuria tani wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano tirad badan oo weliba kuwa markaas xilalkooda imikan hayo iyo gobolka waqooyi bari kasoo jeeday weliba dhalka- waa kuwa markaasi go- kawntida oomanaha waxaana markaasi sheegayaan in ay markaasi hanaanka wadada saxda ah ay u bedelaan gobolka waqooyi bari waa sida ayaga hadalka ay u dhigayaan sida hogaaminta iyo weliba governanska iyo sidoo kale dhanka wadooyinka dhegeystayaal arrimaha markaasi dalxiiska waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal arrimaha ku aadan eh, isbeddelka cimilada dhanka ammaanka ee gobolka dhibaatada ka haysato isku dhacyada xoolaha markaasi la kala qaadanayo iyo khilaafaadka xogan ee dhanka xoolodhaqatada ay iskugu ismar qaarka ay iskugu dhacaan arrimaha biyaha ee dhibaatada oomanaha mar walba ka taagan sidii xal loogu keeni lahaa dhegeystayaal dhanka dhaqaalaha ayaa sidoo kale ka mid ahaa dhegeystayaal iyo weliba wadooyinka oo ay sheegeen in wax badan ay kaga qaban doonaan haddaba dhegeystayaal waxay markaasi sheegeen ay- in ay la xisaabtamayaan qofka markaas ama shakhsiyaadka ama xisbiga markaas ugu weyn ay doonayaan in ay ku biiraan ama qeyb ay kaga noqdaan ama xubin ay kaga noqdaan sida horaanba ay shaaciyeen inay doonayaan xisbiga ama kuwa iminka la doonaya in eh, daha looga qaado mase lagu dhawaaqay azimio la umoja ee ra-iisul wasaarihii hore dalka raila omolo odinga sheegayaan in ay kala xisaabtami doonaan sidoo kalena wax uu doonaya in ay kala qabtaan dadka markaas laga tirad badan laga tirada badan yahay ee marginaliska loo yaqaano ee xoolodhaqatada in wax badan looga qabto oo sidoo kalena ay gudbiyaan baahyadah kala duwan ay qabaan dhanka abaaraha dhaqaalaha iyo sidoo kale khilaafaadka isbedelada markaas cimilada iyo weliba dhanka in ay xubin kaga noqdaan dowladda iyo sidoo kale isbedelka siyaasadda ee waddanka markaasi ka hirgelayso ama ka socoto waxay sheegeen in ay sidoo kale la jahan qaadi doonaan halka markaasi loo badan yahay si ay markaas ugu dadaalaan sidoo kalena wax ay u soo ridaan ama ay uga qabtaan gobolka dhegeystayaal ama dadka oomanaha ee gobolka waqooyi bari ee dhegeystayaal in loo helo iyadoo taasi ay taagan tahay jirtana waxaa markaas iminka weli laisku fahmi layahay qaarkood xubno weliba markaas dhinaca kale ee kasoo horjeedo sida xildhibaanka gaarisa aadan barre ducaale oo asaga sheegay inay tahay markaas shakhsiyaad markaasi labato oo aan markaasi garanayn halkay u jihaysan yihiin laakiin haddaba maxay ku qaldan yihiin haddii ay xisbiga ayaga markaasi usoo saareen ama gobolka ay usoo saareen leeyihiin waa xisbi markaasi danaha iyo geedi socodka gobolka wax badan kaga bedelayo sidoo kalena ay soo saareen ilaa iyo qodobo koob iyo toban ama laba iyo toban qodob markaas ay soo saareen sheegayaanna in wax looga qabto sanadaha soo socda doorashada kadib Ka- kadibna ay la xisaabtamayaan ama miiska ay usoo saarayaan shaksiga markaasi madaxweyne ah ama qof shaksiga markaasi madaxweyne ugu tartamayo sida markaas ayaga ay rajeynayaan in uu noqdo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga laakiin waxaa markaasi kenyaanka kala cadeyn doonaan ama shakhsiyaadka kenyaanka doorashada soo socoto ee sideedeed oo sagaalkeeda bisha sideedaad ee sanadkan gudaheeda dhici doonto laakiin halka ayaga mi- miiska kale imikan ay ku doodayaan ay sheegayaan waa in markaas wax looga qabto qodobada markaas ay gudbinayaan ama ay soo saarayaan ilaa iyo labada labada iyo toban qodob ay sheegeen in ay baahi weyn uga qabaan kadibna looga shaafin karo shakhsiga ay markaasi imikan xulafo ay la yeelanayaan dhegeystayaal horaan xisbiga markaas upia movement oo weliba isla kaashanayaan azimiyo la umoja oo lagu daafuraya countiga gaarisa waxay sheegeen in ay markaasi iyadoo argada ay kala duwan ee meelo fara badan lahay ay ka kala yimaadeen sheegeenna in ay dadka markaasi oomanaha ama kuwa asalka loo yaqaano dhegeystayaal ay loo baahan yahay in ay imikan midoobaan kadibna ay isla jahan qaadaan siyaasadoodana noqoto hal mowqif oo keliya ay ka leeyihiin sidii markaasi baahiyada kala duwan ee waqooyiga dalka ay wax looga qaban lahaa dhegeyste sida horaan aan sheegnay meelo fara badan ayaa markaasi ka mid ah keliya ma aha gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waxaana ka mid ah sida isielo turkana iyo tanariva marsabit samburu iyo sidoo kale qayb ka mid ah baringo dhegeystayaal waxaana arrintaasi ay qalinka iskula wada dugeen ilaa iyo dad gaaraya qof ah, dabcan hogaamiyaal ama siyaasiyiin gaaraya lixdan qof oo markaasi eh, siyaasadda qeybo kala duwan kaga jira sidoo kalena kuwa hore uga soo qabtay kuwa imikana ku jira ay yihiin iyo weliba wasiirka maaliyadda dalka horkacayo waxaana laakiin eh, dhanka qaar dhaleeceen oga imaada oo- waa dabcan eh, dhaleeceen oga imaanayaan qaabka kale ee siyaasiyiinta ah waddanka ay sheegayaan inaytan markaasi ahayn kuwa sax ka ah ama sidoo kale aysan u habooneen in ay markaasi mid loo wada dhan yahay sida governor countiga mandera ali roba waa shakhsiyaadka markaasi kasoo horjeeda dhegeystayaal arrimaha geedi socodkan ay horkacay wasiirka maaliyadda u kuryataani ee xisbiga cusub ee opia movement dhegeyste haddaba ogsoonow xildhibaano aada u tiro badan ee gobolka ayaa kasoo ayaa markaasi ku jira hadday gaaraysa tahay iyo hadday tahay countiga wajeer iyo sidoo kale hadday tahay countiga markaasi mandheera laakiin shakhsiyaad kooban oo markaasi waa laga tira badan yahay waxaana markaasi ka tira badan kuwa imikan xisbigan soo saareen wataan laakiin qorshaha muxuu yahay allahun baa garan qorshaha markaasi laga leeyahay xisbiga opia movement inkastoo laakiin uu yahay mid siyaasad siyaasaddana weli ay sii socoto ayagana ay leeyihiin waxaan iminkan markaas u haysanaa inaan xubin ama qayb aan kaga noqono muscabow siyaasadda iyo weliba howlaha kala duwan ee waddanka geedi socodka iyo hab- habka u socdo waddanka in anagana la jahan qaadno la socno Si laakiin wanaagsan.
ayaga waxay leeyihiin waxaa markaasi la doonaya inaan la xisaabtama shaksiga aan markaasi bahwadaaga aan rabno inaan la noqono siyaasadda sida azimiyo ama xisbiga o d m raila omolo uu horkacayo si wanaagsan Mhm.
yuusufow een, xisbigan maalinta ugu hore ee la daahfuraya Mhm.
si bareera waxay u sheegeen Mhm.
dabcan waxaan ognahay waxaa gudoomiye ka ama markaasi hormuudka ah wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadda waa saaxiibka dhow ee madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu mar hore sheegay ama uu yidhi annagu waxaanu taageeraynaa dhaqdhaqaaqan upia waxa uu taageeri doonaa cidda madaxweyne uhuru kenyatta kala wareegaysa hogaanka wadanka Mhm.
cidda madaxweynaha uuna dhaho taageera Mhm.
maalmahan waxaa sidoo kale la sheegaya maalinkii shalay ay sheegeen in sidoo kale maalmaha soo socda ay qaban doonaan shirweynaha waxaa loo yaqaana national delegate ay qaban doonaan kadib waxay kulan la qaadan doonaan sidoo kale waxaa leeyahay xisbiga o d m iyo sidoo kale xisbiyada kale ee azimio movement iyaguna geli doona dabcan way iska caddahay cidda ay taageerayaan waxay taageeri doonaan madaxwe- waa madax- ra-iisul wasaarihii hore wadanka dhinaca kale balse markaa eegto wararku waxay sheegayaan xisbigan inuu culays ku noqon doono madaxweyne ku-xigeenka iminka wadanka william ruto waxaa leeyahay waxaa maadaama halkaasi siyaasiyiinta badankoodu ay iminka taageerayaan raila odinga iyo azimio lomoja waxaan ognahay saddex barasab ayaa gobolka waqooyi bari markaanu eegno iyo sidoo kale dabcan xitaa isyolow ku dar Eh, waxay taageerayaan azimio lomoja marka laga bixiyo marka laga reebo barasabka mandera ali roba oo isagu aan la ogsooneyn cidda markaasi uu taageeraya ama azimio lomoja inuu taageerayo waxaa ugu dambeeyey barasabka wajeer aan ognahay maalinkii dabcan sabtida eh, si bareera u sheegay inuu raila odinga taageerayo ismaamulka muranga ayuu ka hadlayay marka yuusufow eh, waa iska fahmi kartaa waxaa leeyahay culays ayaa ka imaan doonaa ama kaga imaan doonaa william ruto garabkooda laakiin een, macquus cabow ee xisbiyo fara badan hata soo baxeen sida qaar markaasi horena dadka looga digay waxaana markaasi leeyahay xisbiyada iminkan tirada badan soo baxeen waxay waxay yihiin mid markaasi lagu kala goonaya mase lagu kala jaraya dhin- dhinacyada markaasi sida hadda galbeedka dalka meelaha markaasi buuqa faraha badan uu ka taagan yahay isla sidoo kale gobolka waqooyi bari ayana waa meelaha markaasi iminkan tida- tirada sida warbixinta u dambeysay ee lasoo saaray lagu sheegay inuu markaasi kaga horeeya isla madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto haddii laakiin ay weli taagan tahay sidan xisbigan mu- u ah opia movement ee- soo galo.
uu soo dabcan ay ayaga kada- kaga dhiidhiyaan sidoo kalena ay soo saaraan ay ay- gobolada markaas ay ku wareegaan ama ay socdaan ay tegaan dadka ay kaga dhaadhiciyaan waxaa laga baa xitaa in markaas nusqaamo xoogan uu kasoo gaaro madaxweyne ku-xigeenka dalka Dabcan.
laakiin ayaga shakhsiyaadkaasi ama dadka dana gaar ay markaasi ka wataan laakiin halkan waxay mascabo soo saareen ilaa iyo laba iyo toban qodob oo markaas ay danaha iyo weliba baahida ay doonayaan inay kaga daboolaan sidoo kale leeyihiin waqtiga waxaa la joogaa dee shakhsiga markaas aan kula xisaabtamay lahayn in markaasi qodobada wax ay ka qabtaan hadda waxaa kale maxay sheegeen biyaha in markaasi goobana waa dabcan gobolada qaar ee oomanaha loo yaqaan ama asalka in markaasi dhammaan tuulo weliba meel walba ay biyo helaan sidoo kale waxaa ka mid ah wadooyinka infa- ee in markaas wax looga qabto geedi socodka hanaanka arrimahaasoo dhan in la bedelo in markaas wada dhankaasi iyo hufan- xoolo dhaqatada Ha, iyo xoolo- xoolaha.
wadada inay helaan Eh, sidoo kale waxay sheegeen waxaa soo noqota een, abaaro famayn dhibaato fara badan murwalba soo noqota arrintaas si looga gudbi lahaa xarna loogu heli lahaa in Si markaas wanaagsan.
la helo waxaa sidoo kale ay sheegeen in la helo een, eh, ga- waa leadership and governance een, maamul wanaag in la helo ee markaasi koontiyada sidii markaasi eh, sida saxda ah la- loogu cadaalad fali lahaa una heli lahayeen baahidana markaas ay kaga- ay ka- ay kaga gudbi lahaayeen Een, ilaa iyo qodobo fara badan ay soo sheegeen qodobadaasi markaad fiiriso muscabow ee, sida kale cimilada ayay kaga hadleen caafimaadka ay kaga hadleen waxaa sidoo kale kaga hadleen eh, Dhanka arrimaha- waxbarashada, eh, macallin waxba- la'aanta.
waxbarashada ay kaga hadleen sidoo kale waxay kaga hadleen arrimaha hidaha iyo dhaqanka ee markaas gobolada qaar ay iskala- iska dhex geli karaan ama sidoo kale eh, dalxiis ahaan loogu sameyn karo tusaale kan markaasi kasoo jeedo mombaaso ama kan kasoo jeedo kisumu inuu markaasi gaariso ama mase mandheera u tegi karo dalxiis ahaan una tegi doono isagoo markaas dhaqanka ahaan ama dhaqanka soo baran kara dalxiis ahaan isagoo isbedelka ay sheegeen in wax badan ay kaga hogaamin karaan waxaasoo dhan waxay leeyihiin shaksiga ama anaga ku biyo shuban doono mise shaksiga aan aniga wuxuu raba noo sameyn karo ayaa markaasi qaadan karna waxaana durbo ay ku dhawaaqeen inuu yahay raila omolo odinga inkastoo laakiin ay go-aankaasi qaar ka mid waxaa kasoo horjeedaan sida gavanaha countiga mandera cali roba iyo sidoo kale maxamuud cali oo marsaabid ah iyo sidoo kale aadan barre ducaale qaar ka mid oo yar oo saa u badnayn ayaa markaasi kasoo horjeedaan waxaana markaasi leeyihiin waa qorshe markaasi u wato wasiirka maaliyadda u kuriya tani laakiin mid asaga markaasi kaga go-an waxqaqabashadana ay kaga go-an tahay in isbedelo markaas asalka dhulka oo manaha ay gobolka qoybre ka mid tahay kama ahuu leeyahay muscab sidoo kale waxaa ka mid ah meelaha imikan keliya gobolka qoybre ma aha gaariso waxay xigtaa dhanka tana river sidoo kale marsabid marsabid samburu turkana iyo wajeer isiolo gaariso lamu mandera meelo fara badan ayaa markaas la sheegaya in asalka lagu yero oo dhulka oomanaha haddii markaasi arintan ay dhacdo ama sidoo kale ay ku dhawaaqaan haddii madaxweyne dabcan iminkan ayaga gooni ay opia movement waxay sheegeen xisbigooda inuu gooni u socon doono ama xisbigooda sidoo kale inuu ballaaran doono ayna ku wareegi doonaan gobolada qaar ay sidoo kale kaga dhaadhicin doonaan inay yahaan ama inay yihiin xisbi markaasi danaha shakhsiyaadkooda u shaqeynaya ama u ololeynayo sax haddii madaxweyne madaxa xisbiga o d m raila odinga uu kusoo bixi waayo halkee markaasi miciinbadi doonaan dabcan waxaa laga yaabaa inay adkaan doonto inkastoo leeyahay siyaasadda sideedaba dhadhexaad baa laga ahdaa qof weliba interest interest ayay leedahay haddii interest la-aan qofka uu kaga socon dee wax uusoo hagaagaya ma lahan sida hadda markaas u cad inkastoo laakiin asaga wasiirka maaliyadda u kuryataani uu sheegayo inuu ku safan yahay ama ay la safan yihiin madaxweynaha halkuu u jeedo halka uu jeedi hadda waxay dabcan ay sheegeen ama soo hadal qaadaan in ay la safanayaan madaxa xisbiga o d m haddii hadhow sidoo kale uu madaxweynaha dhaho waxaa raacaysaan william ruto waxay markaas ku qasban yihiin in haddana william ruto ay raacaan marka suma u eko mid markaas dad la wato oo ayaga xisbigooda aan markaas u lugu taagnayn oo sidoo kale aan balance ahayn yuusufoo markaa fiirisid halkaasi siyaasiyiin aad u tira badan ayaa iskugu yimaaday siyaasiyiinta xildhibaanada waxaa ka mid ah xildhibaano kasoo jeeda kano xildhibaano kasoo jeeda wiper gavana waxaa ka mid a xitaa ku jira gavanaha hore ee wajeer oo odium ka tirsan gavanihii hore ee gaarisa oo ka tirsan wiper xildhibaanada qaar sida dhadhaab faafi lagdera oo ka tirsan iyaguna kano ka tirsan ayaa ku jiraan dabcan waxaa moodaa inay markaasi noodistan ama noodan ahaan oo xisbiga u dhisan yahay laakiinse aan ahayn ama odium amaba wiper ama kano hadhow dambe waa ogtahay
laakiin halkan sheekada way dheertaa mascabo laakiin wasiirka wuxuu halkan leeyahay isheydana qoraal ayaa qabanaysaa waxay leedahay ama wuxuu leeyahay waxaan markaasi daba safannahay oo arinta ku soconaa madaxweynaha dalka uhuru kenyaanta halkuu noo jiheediyo ama halkuu noo jiheediyo ayaa anagana u jeysanaynaa waxaana ku safannaa daba soconnaa madaxa xisbiga o d m raila odinga arrintaas sidoo kale waxay ka sheegeen countiga gaarisa kadib markii laiskugu keenay dhammaan argooyinka kala duwan oo sidoo kale uu ku furaya azimiyo lo umoja sax haddii madaxweynaha beri uu dhaho ama uu dhaho waxaa kasoo laabataan kasoo noqda raila odinga taageerina waxaa taageertaan william ruto xisbiyada upia iyo xisbiyada markaas wasiirka difaaca dalka u wato wasiirka difaaca iyo wasiirka maaliyadda ay wataan waa eugene omalva iyo ukuryatani waxaa markaasi noqonaysaa in haddana wadada madaxweyne ay raacaan haddana la saftaan yuusufow arrintaas kala qaybsanaan dabcan aad aad weyn bay dhalan doontaa haddii madaxweynaha hadda dadkan markaa fiirisid dadkan dad weligood ruto la saaxiiba maahan dhammaantood raggan hadda ku jira upia movement hal qof oo la saaxiiba ruto amaba qayb ka ahaa wasiirka maaliyadda ku jiray wasiirka maaliyadda jubilee ukuryatani t n t n a wuu ka tirsan yahay mascab wasiirka maaliyadda ukuryatani waa kii xitaa lagu xaman jiray la dhihi jiray dabcan wasiir wasiirada qaar ayuu madaxweynaha xilka ka tiraya wasiirka maaliyadda torow halkuu ku dambeyn doona waa kii markii dambe dhexaad uu ku naqday yuusufow markaa eegtid jubilee markaan kor ka eegno xisbiyo badan ayaa iskugu yimaaday aadan barre waan ognahay oo kale u r p wuxuu u dhow yahay ruto laakiin waxaa jira siyaasiyiin iyagu t n a ka tirsan t n a-ga waa garabka madaxweynaha jubilee iskala tirsayin laakiin madaxweynaha ayay u dhow yihiin marka taasi micneedu maahan in qofkan uu madaxweyne ku-xigeenka uu saaxiib leeyahay maadaama uu jubilee uu ka tirsan yahay hadda madaxweyne ku-xigeen ma taalla meesha laakiin waxay ta taalla xisbigan xisbiga upia ma yahay mid ayaga asaga asaga dabcan isku filnaan karo oo So- markaas ka ka madax banaanaan karo arrimo kale banaanka kaga imaado tusaale waxaa laga yaabaa muscab inuu asaga banaanka kaga yahay sida hadda madaxweynaha oo kale inuu ayaga kama kama madax banaana madax banaan aynu helaan ama ay noqdaan ay noqdaan haddii lo inta mara maxaan u maraynaa ma adigaa xisbiga wadataa ma adigaa nala leh see noo hogaamin xisbiga anagaa isla aas-aasnay kuwa dhihi kara miya su-aasha meesha taagan taas way hadda yusufow hadalkooda doorashadan- hadalkoodana way ku caddahay Mhm.
maxaa hadalkaa ka keensiya ayaga Doorashadan haddii layihi laba- xisbi wax u qabanaya isbedelna markaas u keenay hal way ku saxan yihiin qodobada hadda ay soo saareen ilaa ilaa wada qodob way ku saxan yihiin sax waana midda markaas iminkan baahida faraha badan ee go- dadka xubnaha ama dadka gob- ugu- gobolka waqooyi bari u baahan yihiin waa sax laakiin sidoo kale waxay sheegeen qofka aan- anaga markaas aan la safanayno waan la xisaabtamayna oo sidoo kale waa in miiska ay noo soo saaraan baahiyada markaas mar hore aan gudbin waa sax ayadana waa- waa- way ku saxan yihiin laakiin hasha keli ay ku ca- markaas ay gaabad kaga dhigeen hadda xisbiga odm ay dhihi karaan madaxweynaha amarka una keliyan qaadanayna waa xisbi madaxweyne soo maaha xisbiga odm ay dhihi karaan amarka madaxweynaha hadduu inta mara dhaho waa maraynaa Mhm.
Een, xisbiga u d m may dhihi karaan halkaas ayaga laga rabo inay maqaamka istaagaan yusufow laakiin qoraalkooda ku Arrin- caddaa muscab waana aragtay qoraalka arrinta jirta ayaa waxay tahay horta qoraalka ma aragtin suma si arkin wanaagsan waan ka dharagsanahay hadalkaada arrintaasi way jirtaa oo waxay yidhaahdeen madaxweynaha halka uu noo jiheyo ayaan u kacinaa dabcan hadalkaasi ama ereygaasi waxaa si markaasi ama hadalkaasi waxaa ka dhawaajiya wasiirka maaliyadda oo siyaasi kale eh, ma dhihin eh, dhanka iyo madaxweynaha halka uu noo jihaya aadina Way ku ra- dabcan se- way ku raaceen way xitaa ku raaceen.
haddii wasiirka maaliyadda u sheego ayagana way ku raaceen laakiinse Mhm, xilli doorashayaa lagu jiraa mhm, siyaasaddii labada kun iyo toban iyo toddobadii iyo labada kun laba iyo labaatanka way isbedeshay mhm.
waxaa moodaa cid walba qowmiyad walba gobol walba oo dalka ka tirsan xisbi ayuu samaystay Mhm.
waan ogsoonnahay gobolka galbeedka intaasoo xisbi ayaa jira Mhm.
gobolka markaanu eegno dhankaasi iyo eh, coast ama eh, xeebta intaasoo xisbi ayaa jiro bartamaha dalka sidoo kale ukambani waan ognahay sidoo kale saddexda barasab ee halkaasi ka jira saddex xisbi ay kala wataan marka halkan horta marka ugu hore waxa uu noqonayaa xisbi iminka lasoo dhisay ama iminka shaaca laga qaaday waxayna leeyihiin anagu cidda aan taageerayno waa inaan banaanka keenno marka hore si aan gorgorton iyo miiska gorgortonka u fadhiisano taasi waxay sabab- waxay noq- waxay sababtay inay dhahdaan waxaanu taageeraynaa xisbiga amaba cidda uu madaxweynaha anagu nagu hago aad iyo aad.
laakiin haddii ay noqoto hadhow amar iyo in maaragtay ay hal qof oo keliya iska haysato Mhm, waxaa halkaasi ka imaan doona kala qaybsanaan iyo yoolkii ay lahayn inay gaari waayaan mhm.
opia movement sidoo kale waxaan ugu soo nahay in ay adkaan doonto inay ku biiraan garabka u d m halkaasi laba iminka siyaasiyiin aad u tunyar ama siyaasiyiin aad u yar oo kasoo jeeda halkaasi ama waqooyi beri ayaa la safar dhanka madaxweyne ku-xigeenka sidaan ugu soo nahay Een, waxaa xildhibaanka gaarisa township iyo sidoo kale dhankaasi iyo galbeedka wajeer iyo siyaasiyiin kale oo yar ayaa la safan laakiin badankood waxaa moodaa siyaasiyiintu iminka Sax.
inay jiraan Aha.
dhanka azimiyo dhanka madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba guud ahaan Mhm.
een, inay doonayaan amaba ay u hanqaltaagayaan waa dhankaasi iyo madaxweynaha nimada ama madaxweynenimada raila odinga ayaa moodaa yusufow aad iyo aad waa tahay weli dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal gorowna arrimaha bulshada waxyaalaha markaasi ka dhex taagan dhanka facebook ee sidoo sidoo kale twitterka ay maqli doontaan fahanka sheekada dhegeystayaal hadduu ibah raalli ka noqda dhegeys weli waxaan eh, dhegeysaneysaan star f m eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan meel walba naga dhegeysaneysaan muscab iyo bakad ayaa barnaamijka si wadajir ah u daadihinayaan dhegeystayaal waxaan saaka diiradda ku saaraynaa xisbiga opia oo ayaga markaasi sheegeen inuu xisbi ballaaran uu noqonayo sidoo kalena xafiisyadooda ama xafiiskooda ama xafiisyadooda ay guud ahaan wadanka markaasi doonayaan inay ka kala furaan xisbiga waxaana sidoo kale ay sheegeen xisbiga imikan in xafiiskooda ugu weyn ee nairobi ay ka fureen halkaas oo wasiirka maaliyadda iyo xildhibaano markaasi iyo senatara iyo sidoo kale gabanra hore ay ku iminkan iskugu jireen dhegeystayaal ay goobjoog ka ahayeen sheegeenna in han- waa hadafka iyo danaha gobolka iyo weliba sidoo kale dadka oomanaha ay markaasi doonayaan in ay wax kaga qabtaan kagana shaafiyaan baahiyadooda iyadoo loo marayo xisbigaasi upia dhegeystayaal
hagaag ee, dhankaasi waxyaabaha lagu hadalhayo ee, baraha bulshada haddii aan eegno maanta dhanka twitterka waxaa si aada loogu hadalhayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee wadanka kalonzo musyoka Mhm.
waxaana laleeyahay waxaa jira warar hoose oo sheegaya in kalonzo musyoka uu aqalka madaxtooyada kula kulmay madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m ee iminkana u badan tahay in Mhm.
oka wixii la dhahay Mhm.
oo isagu iyo em, waa gideon moy iyo siyaasiyiinta kale ee halkaasi ka tirsanaayeen iminka ee, goor dhow heshiis la saxiixan doonaan raila odinga waa dhankaasi iyo twitterka si aad loogu hadalhayaa dabcan siyaasad oo keliya ayaa halkaasi taran garanaysa oo waxyaabo bulsha ma ku arko waa dhankaasi iyo siyaasadda ay si aada ugu hadalhayaan twitterka waxaana ugu weyn maanta ay leeyihiin kalonzo aanu sugaynaa saacadaha soo socda isagu oo sheega ama ka dhawaajiya in uu heshiis la gelayo raila odinga laakiin eh, dhanka waxaa jira eh, sheeko kale oo aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan eh, nin lagu magacaabo freddy beckett oo jooga dalka ingiriiska waxaa leeyahay ninkan dadka kale ayuu safafka u galaa maanta yuusuf adiga ama bangi ayaa joogta amaba xafiis kale ama meel ayaa doonaysaa inaad ka adeegato meeshii xogaa zaxmad ayaa ka jirta dad ayaa kaaga soo horeeyey Mhm.
amaba dad badan ayaa kaaga soo horeeya meesha laba saacadood saddex saacadood inaad sugto waay oo saf aad gasho ninkan wuu ku imaanayaa adiga Mhm.
wuxuu ku leeyahay hawshaas kasoo qabso Mhm.
safka ana asaga kuu geliya maalintii waxaa leeyahay ninkan wuxuu sameeyaa ilaa laba boqol iyo shan iyo toban doolar dabcan laba iyo labaatan kun oo lacag kenya adiga maalintii ayaa Sax.
soo gashaa Mhm.
shaqadiisa keliyan waxaa waaya inuu dadka safaafka u galo Mhm.
oo dadka meel ka dha- ka daadsan dad- dabcan weli waxaa leeyahay dadka taajiriinta amaba dadka iyagu zaahidka u mashquulsan Mhm.
ayuu waxaasi u sameeyaa Aad iyo kasi aad.
aadeel aniga waxaan leeyahay xirfad wuxuu leeyahay ani shaqadan waaba xirfad anigu aan soo bartay oo waanu ku shaqaysan doonaa inta nolosheeda ka dhiman in maalin walba aan dadka safaafka u galo Aad iyo aad.
kadibna lacagtaydaasi aan iska qaato bishiina ikaafinaysa lacagtaasi oo laba boqol iyo shan iyo toban doolar maalintii ay soo gelaysa ayuu leeyahay waa sheeko aad iyo aad dhankaasi loogu hadalhayo baraha bulshada waxaa leeyahay ninkan waa nin isaguna sidoo kale jaamici ah xitaa oo waxbarashadii soo dhameeyey laakiin wuxuu leeyahay waa hawsha ugu fudud ee aan qabto intaan adduunka joogo waana shaqada ugu wanaagsan shaqada ugu fudud eena la qabto ayuu leeyahay dadka uu ku dhiirigelinayaa in howlahaasi ay qabtaan oo safafka galaan dadkana iminkaasi u shaqeeyaan oo lacag ka qaataan iyagoo safafka ku sugaya
waa tahay mustacba weligaa ma maqashay een, nin reerkiisa ama gabadhiisa mar walba uu soo guriga ka baxayo mar walba guriga kusoo laabanayo mar walba guriga ka baxayo ul buu ku dhufanaya marka uu soo gelin ur buu ku dhufanaya waa dabeecadada markay soo uu soo galayo dhabarkay gabadha beeganaysa si usha u qaato iyadoo jirka isgashanayso markuu sii baxayana shaqada ama gurigu ka baxayana ulbu ulbay qaadanaysaa haye Mhm. wuxuu leeyahay waa wax horaan aan baray mhm, haddana way ku weynaatuu leeyahay mhm.
marka ma laga goyn karuu leeyahay haye marka waxay u- waxay u tahay usha hor- wuxuu dhahay hore salaadii markaan baxayo oo qaladaadkii habeenkii ay samayso ama waxyaalaha qaar ay samayso ayaa markaasi punishment ooga dhigaya
ciqaab ciqaab waa salaadii markuu baxayo haye markuu aan so- gelinkii dambe aan soo noqdo shaqo aan kasoo rawxana ama guriga aan imaanayn wuxuu leeyahay usha aan ku dhufanayo Mhm.
waa qaladaadka intaan maqnaa ay samaynaysay an- aniga ogeyn haye Marka- iyadana way ku qanacsan tahay ayadana waxay dhahdaa ninkeyga waan ku qanacsanahay laba cunug baan u hayaa Haye.
ma kala fogaanayno ushaana laakiin si xoogna ah yus iyo u dhufan ayuu ugu dhufanay.
laakiin usha way qabanaysaa haddii Laakiin laga gooyo ukaas ayay qabanaysaa marka waa gabar marka wax la bare Mhm.
wix la barana way ku tegtay marka waxay dhahaan ingiriiska Mhm.
habit the second to nature Mhm.
wixii jirkaaga ula qabsado Mhm.
ama aad barato maanta haddii aad camal samaysid yusufow Mhm.
oo beri aad samaysid Mhm.
beri dambe usbuuca wado Mhm.
marka dambe qayb ka mid a noloshaada Aad ayuu iyo aad.
noqonayaa marka wixii marka marka waa gabdhaha een, ma dhahna marka kuwa ugu- Eh, eh, ugay bari eh, eh, eh, eh.
ha ma ka dayna mise Yusuf, ha gelin, Ah, ha gelin, ha gelin miya ha gelin. Waxaa soo wadaa, ha?
waxaan rabay Eh.
ma ragga qaar waxaan rabay salaada markay baxayaan Eh.
inay gabadha batuula kaale Haye.
usha dhabarka ay kaga dhuftaan Haye.
war haddii cabdiyo usha dhabarka aad baad igaga dhufatee maxaa dhacay yuusuf wax badan baa reeraha halkan ku dhistay arrimaha qoyska Maya.
laakiin iminka waxaa usoo dhigatay reerihii aad Yacni, dhisisay.
waxaa leeyahay Eh.
wal habit ayada sidaad gabadha ay dhahday May.
reerkey waxay dhahday anu ushaas uga- ugu dhufanayo He.
waxaa ka qiim badan baa reerka quruxda badan aan ku jiro yuusuf hal kale waa dhihi lada fadli Mhm.
Een, usha meesheeda wax kale afadli qofka markuu baxayo Aha.
afadli asoo shumya ha shumyo oo ha uga dhigo aniga Had- ay- had- hadhaantay.
aniga Adiga waxaan waa.
leeyahay Mhm.
markuu ninka baxayo Mhm.
uu soo gelayo Mm.
gabdha bal hal ulahaa ku dhufto bal at least ama Maxa- bishiiba maxaa diiday asaga in lagu dhufto asaga Ha.
ha ku heshiiyaan Haya.
Ah.
Asagaba qalad soo ma samayn karo haddii gab- intuu guriga haddii- joogo.
haddii gabadha ay dhahdo waryaa cabdi cabdi qalad baad samaysay ushaada waa inaad beegataa Ha.
ha miyo wixii aad sheegayso adigu wax lala qabsanaya waay somaan halala inay iskula qabsadaan waay subaxina waa lagu dhufanaya ilaa markii dambe caruurta ay is- ay ku qoslaan alla aabo hooyo ush- wuxuu ku dhufanaya alla aabo
joog joog yeeso ka joog joog Mhm.
waa tahay mustacbow ee balfaankii sheekada dhegeystayaasha aan u imaano Ee, laba qof bal waa waa wiil iyo gabar Mhm.
sheekadana waa jamac waaba wax guud waayo waa garta
ninka mar buu hadlaa Mhm.
ninka mar buu hadlaa haye waxaa dhegaysataa gabar Mhm.
gabadhana mar bay hadashaa ninkaa dhegaysataa waa garta mar bay wada hadlaan Mhm.
dadkaa wada dhegaystaan haye
ninka hee mar buu hadlaa gabadha uu shukaansanaya dhegaysataa gabadha muu shuqaansanaya waa gabadha uu shukaansanaayo dhegayso haye shukaansi hadda dhegaystayaasha af- balan baan u qaada ma ahano haye j- afsabay- inaa bisha labaad bishan hadda ku jira inaan u fududaynayo haye ninka gabar buu shukaansanaya min- markuu hadlaya ninka Mhm.
gabadha hadalka waa u jilciyaa caada u noqdaa laakiin yaa dhegaystaa gabadhaa dhegaystan mhm mhm ha ha gabadha waktigeedaa la gaaray markay hadashana ninkaa dhegaystaa haye na walaala isdeji na bal okaada na tartiib mar bay wada qayliyaan waxaa wada dhegaystaan dadka jaarka dariska haye dhegeystayaasha la taalla
Ah, dadka safaricom baa dhegeystaaya ku dhihi doona safaricom iyo telcom Ah, uscabo Ehe, ninka ehe.
mar buu hadlaa Gabadhaa gabadha gabadhaa dhegeysataa.
dhegeysataa gabadhan mar bay hadashaa ninkaa Ninkaa.
dhegeystaa mar bay wada hadlaan dadkaa wada dhegeystaan haye sheekada aad bay u fududahay way fududahay aad bay u fududahay Mhm. hadda ka horna barnaamijka inta ila soo gelin Mhm.
yaa hadda ka hore sheegay sheekadan haye laakiin arrimo qoys aan ku keenay ha arrimo qoys Mhm.
yaan ku keenay waa garta laakiin tan way kaga duwan tahay tan tii hore maalintii aan sheegay Mhm.
ma ah tan sarbeeb yar oo hadal yar oo keliya Mhm.
yaa ku jira intee intuu kaga jira hadal waxay kaga jirtaa Mhm.
aan u jilciya waxay kaga jirtaa dadkaa wada dhegeystaa dadkaa wada dhegeysta Ah.
laakiin eh, labadan iyaga isla hadlayaan kuma jirto waa dabcan way ku jirtaa Mm.
laakiin tan u dambe qofka markay wada dhegaystaan Ah.
taasaa marka ka turjumaysaa wixii dhan isku keenaysaa macnihii dhan ninkii iyo gabadha hadalkooda dhan tanaa marka isku keenaysaa macnihii oo dhan isku keenaysaa Mhm.
waa garta bal dhegeystayaashan siino eber toddoba eber laba saddex shan eber eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m dhegeysta qeybta fahanka dhegeysta iyadoo qeybaha kalena upya iyo dhegeystayaasha qeybaha dambe aan u siin doono laakiin iminka dhanka fahanka dhegeystayaasha haddaba dhegeyste ninka mar buu hadlaa gabadhaa dhegeysataa gabadhana mar bay hadashaa ninkaa dhegeystaa mar bay wada hadlaan ninkii gabadha mar bay wada hadlaane dadka ayaa wada dhegeystaan ama dadka ayaa- ayaa wada dhegeystaan hadday tahay danka kuwa jaarka iyo dariska dhegeystaan muscawo haye haye aan siina dhegeystayaasha yusuf ani kuma jira subaxan hallo star calaykum.
wacalaykum salaam waraxma
war aad baa niin salaame war aad baan kaaga qaadnaniyo
axmed ramo waa buur tawfiiq waaye haye axmed subax maalmaha waa lagu waayey halkeed ka baxday awliyo waaba shaquulsanay liyo horta waa calo xuji dadka ka dhaafteeleda Eh, dabcan waxaa la doonayaa in madaxaada iyo maskaxdaada iyo fikirkaaga lagu ballaariyo
waxaa inuu inuu maskax dhiigiliyaal raba miya aha inaad maskaxda tuujiso oo sida aad u fikirayso la ogaado
waa waa okay waa fahme sheekada ma dhegeysatay
sheekada waa dhegeysta walaahi qosalaan u dhintay Mhm, maxaa kaaga ba- maxaa kaaga baxay ama ka fahantay ani hadda waxay aragtidayda hadda ingiriis ha
qof walba wixii isku dhaqdaasun kuula dhaqma ay ila tahay arrintaas haye
marka qof allah wax xun iyo waxsan qofka adiga un unbaun gabadha adaa unbaun dabeecdeeda bedel kara ama maaragtay adaa un hagaajin karo oo maaragtay qofka hadii wax xun kula dhaqasana waa un wixii suula dhaqmaasun kuula dhaqma Mhm,
haddaad wax fiican kula dhaqantana wax fiicanaasun kuula dhaqma ila tahay arrintaas aad baa mahadsan tahay axmed waa ku salaan waa kaa qaaday fahamkiisa waaye xigaha halo soo dhowo
waa dhawaa shahadka alhayn salaam marka wareyso waanu kaa guddoonnay waa saciid cabdullaahi jeer aad baan kuusoo dhaweynaa saciid waa dhawaa shahab sare dama gudagal haa
anase ila tahay arrintan ah, siyaasi la kuma laha qoys la kuma laha haye
waa dhanka warbaahintaan dhehla warbaahinta waa oo idaacadda star f m oo kale haye
marka wax baa maqalka la maqlayo dhegeysiga dhankaasaan ka keenay dhegeysiga ila tahay waa dhanka warbaahinta waa aragtidayda saas ila tahay Mhm, sax iyo qalad idinka ninkiwa insha allah aad baa mahadsan saaxiib halo star f m هلو sadhow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
أبو في عنتك waa fiicanna walaal
هيا waa maasha allah dhankaaga ka waran الحمد لله haye magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso علي يوسف حاج حسين أو شبح جوجو shabaah intee ka tirsan tahay
بلانبلا haye cali sheekada waa dhegaysatay sheekadaan dhegaystay maxaa kaaga baxay
haddaan u guda galo Mhm.
waxay la noqotay fikradayda aan ka jirtay safaricom haye haa safaricom maxaa ula jeedaa Eh, bal inoo faahfaahi waxaa loola jeedaa Mhm.
telefoon markaa adiga aad shaksa ugu hadlayso Mhm.
telefo- safaricom baad dhegaysanaysaa haye
markay gabadha ku hadlaysana safaricom baad dhegaysanaysaa markay wada hadlayaanne
markay wala hadlayaan ha
markay wala hadlayaan safaricom baad dhegaysanaysaa marka saddexda marba safaricom aa dhegeysanaysaa haa macnaha de waa waa- waa sirbaab sooma hadal aad baa mahadsan tahay cali
ayaadaa mudan yuusuf Ah.
anaa safaricom dhe
halow halow halo
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
saaxib beel waa idin salaamay waanu kaa guddoonay saaxiib
waa sulaymaan tanarifa haye sulaymaan bal maxaa ka fahantay sheekadaas
sheekadani waa laba si baan u fahmay hadda aniga waa dee ma- fikirkeyda aan ku dhufto midda koowaad midda koowaad waxaan eri balniyow sheekadan haddii intaan aan ka fiiriyo inaan ka fiiriyo codnam idaacadda idaacadan aad ka hadlaysiin bay showya ka fasiya ka sir u tahay waaye haye
midda kale Aha.
sug midda ka sug n n n ninka wuu hadlaa gabadha dhegeysta marka bal ku macnee bal ah, ninka hadlaa gabadha gabadha dhegeysanaysa ayaa waay marka muscaba gabadha
oryaa joog
maya maya ah
marka aad maaragtay oo m- idaacadda taas waan ka bixi dimse oga bixi waa inaad sheegtaa ilaan adigaa sheegtaye waxaa garta tan kale u gudub hadday kuu socon waysa tan idaacadda sulaymaan
dee wa- waa inuu s- ninkaas intoos buu noo soo gale inaad dhegeystahan kalaan sina meesha gabar baa ku jirta muscabow ha ah xaliimaa ku jirtaa xali- xalimooyin baa ku jiraan meesha Een, dhegeystihiika kale maogtahay safaricom ayuu aaday yuusufow aad iyo aad aniga waa iska kaftan iga ahayd safaricom markaan dhahay sax dhegeystahaasi laakiin xoogaa waxaa sheekada sarbeeb waaye ah, kuma saabsanaa tiri warbaahin waxaas kuma kuma saabsan saabsan oo waa lahaa safaricom iyo qoys waa telcom laakiin qoys waay narin qoys waaye aaran qoys Mhm. halo star f m halo dhegeyste halo isma maqalno dhegeystahaasi yuusuf xigaha
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cusmaan sheekh maxamed oo joogo balanbala cusmaan soo dhowow
arrinta haddaan guda galo haa
marka la wada dhegeysto maxaan leeyahay waa maalinta aroos haye
waka maalinka la wada dhegeysto marka hore way iskukaansadaan waa keligood ilaa marka la wada maqlaayo waa maalinka aroos mhm
warkaa waan ku leenamay aad baa mahadsantahay yuusuf Ah, maya Haye.
mm, mm, wadamo far dhegeysta maya Mm.
mm, mm.
laakiin si wanaagsan ayuu u fikiray Ah, sax wuu fikray maasha allah qatar haa Mhm.
maalinta la wareegsana wuxuu yidhi Aha.
maalinta arooska waa Mm, mm. maalinta la wada dhegeysanayo Mhm.
waxaa wada dhegeysanayaan Mm.
dad kale haddana wada dhegeysanayaan Ah.
dadka laakiin daraska ay wada dhegeysanayaan Mhm.
haddana laba qoys oo keli Ah.
ah ayaa haddana u fariisanayaan ha laba qoys oo haddana ayaa u fariisanayaan haye ha u fariisanayn wax ka wada yacni waa u fariisan waa loo fariisan haddana bal qayle iyo buuq baa dhacaye waa loo fariisan haddana
sheekada iska fududayso markan
Ah, waa ku qasbi Sheekada.
Eh.
iska fududaatay halo star f m
alo asalaamu calaykum Wacalay- wacalaykum asalaam waraxma
walaalayaal aanyarel firog ifo magacaaga inoo sheeg
aanyara aanyara haya aadan yara waa kusoo dhaweynaynaa fahamka
fahamkaygani anama infahme eh mm.
arrinta horta safaricom iyo airtel iyo kuwiinta kalsay Mm.
marka ma infahme mar adiita hadalaas gabarta hadalaase oo ma onishe iyo raaishe ku hadalaas marna yarka arika hadale oo ballanqaadke iyo walaashee ku hadale marka lamaado bulshada wada dhegeynsadaasona may waha Mm.
marka oroosku waay haye
Aa, marna yeedaa dhe hadalaas isku Mhm.
dhegeynsade marna isu hadale yeeda dhegeysadaase oo ballanqaadke iyo sidii reersho iyaga leela fadan ayaa ku hadalaan kase Mhm.
marka dambe bulshada wada dhegan sidaasoo mar aha marka oo arooskii waay arooska waaye
aa antasaan fahmi aad baa mahadsan tahay
sidoo kale
hal dhegeysan siinaynaa
star fm halow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
مرحبا بنت شقيق
magacaaga inoo sheeg
لوحة وبنت شقيق sax Haye.
waa saxan yahay haye waa- ustaad soo gal soo dhawow
ما شاء الله سيبتهين والربع aad baan u fiicannahay
dadkii waxaa weeyaan buuxid meel baad ku qorshadiseene yuusuf bakad iyo eh,
muscab maxa- maxaa jira wuxuba waabtay waxaa weeye waxay noqon kartaa isticaaro oo yacni awjo meelo badan lagu fasiri karo haye bal noo fasir em, sheekhe yuusuf
Eh, marka koobaad waxay noqonaysaa wixii fagaaro taga gabadha iyo iyagoon telefoon ku wada hadlin ninka iyo xaaskiisu kolkeed arrimahooda labadoodu hoos u wada hadlaan inay ayaga ka dhaxa iyaguna xallin karaan laakiin haddii arrintu ka gudubto labadooda inay noqonayso inay dadkii u gudubto haye
ama telefoonkiina waa la mid hadda hadday gabadhu ninka telefoon usoo dirto sax ama isagu u soo diro waa la wada dhegaysanayaa cido badan baa dhegeysa safaricom keliya maaha meelo badan baa laga dhegaysan karaa sababtoo tahay waa wax publica meeshuu ka hadlayo qofku telefoonku sir ma laha haye
Eh, laakiin kolka intay telefoonka ka mashquulkiisa iska daayaan ee iyaga masaalixdooda ka wada hadlaan Mhm.
dee iyagiibay qoys khaas u tahay hadalkoodii iyagu ka dhexeeyaa ee muxuu ahaa bareef bad weeyaan oo markaa ma noqonayo wax oo public ah marka yaa wada dhegeysanaya marka dadka wada dhegeysanaya waa u baahannahay marka
kolkii ay eh, gudbo hal qof wixii gaadhay dadku gaadhay haa warka aad sii daysaan hal qof baa akrinaya inteen ku dhegaysanayana sax waa dhaqaajiyey inay ka dhigan tahay haddiiba mar uu derisku maqlo warka
maasanid kom hadda waa sidoo kale wixii mogta hadda waxaan yacnaa tusi aniga hadda dareenkayga waxaan isleeyahay wardad iyo how wixiina kolkaad idinka faceka faceka uga hadlaysaan uu muusir yahay Eh, haddaad hadalka xataa kor u qaadaan sirtiguu ka bixiyo deriskiibaa dhegaysan haddaad telefoon ku wada hadashaanna sidoo kale waa isna waa la dhegaysanayaa war dib ugu laabta ismaqalkii iyo waxa weeyaan isdhegaysigii iyo wanaagii hadalka oo muxuu ahaa organica ahaa kii ilaahay abuuray kan kale biniaadamka tele- biniaadamka hagaajiyey ma aha saas oo kale baan hadda u dareemayaa aad waa maasan tahay ustaade baaraka allahu fiikum midii hore ee ku saabsanayd haddaan daqiiqa hal sakida siisaanna aha
Eh, dadka aynu soo doorano kenya waa ay ku guulaysatay dimuqraadiyadda in dadku ay isdoortaan haye laakiin kuma aynan guursanin in lagu doorto qofka waxa uu qaban hayo w- laguna naco waxa uu qabanayo weli dimuqraadiyaddaas iyo eh, bislaanshaha weli lama gaadhin laakiin in doorasho la galo oo cid la soo doorto oo ama xisbiyo la kala raaco dadku waa dimuqraadiyadda waa lagu guulaystay laakiin in qofka lagu qiimeeyo waxqabadkiisa iyo waxqabad la-aantiisa weli lama gaadhin Mhm. aad iyo aad هذا هو ما تنزيل shukran الله فيك.
aad waa mahadsan tahay shukran aad buu mahadsan yahay Een, haye haye yuusuf een, Aha.
dabcan eh, aad buu u dhaweeyey Mhm.
Een, laakiin meeshii la usha inuu ku dhufto weli kumuu dhufan kuma dhufan laakiin dhammaan een, wixii dadka ay sheegayeen asaga Mhm.
halkii la rabay Mhm. sheekada m- ayuu ka galay markii hore ayaa jilicsan maya marka hore waan jilciyey laakiin Ha.
hadda meeshaan rabay Mm.
oo aniga carabkayga u saarnaa Mhm.
oo maskaxdeeda ku jirana ha ee, dhegeystayaad u dambeeyaa sheegay Mhm.
laakiin hal meel oo keliya aa ka qaldan hal meel oo keliya Mhm.
ayaa rabay inuu isdul istaago micnaha m- meesha la dul istaagayo anima isku dayaa yuusufow isku dayay marka ugu danba waxaa tiri Mhm.
dadka ayaa dhegeysanaya Mhm.
waa marka ay kala tegaan ama isfuraan Mhm.
labada qof ee wada joolamaanayaasha Mhm.
arrintooda banaanka ay u baxdo Mhm.
oo markaasi la xalinayo waa usta- ustaadka haddaa sheegay taas Haye.
haddaa sheegaysa adiga haye taas waa sax ma diidani maxaa kale marka oo- oo orda haddii marka inaan sheega maa rabtaa maxaa kalama jiro yuusufow walla wuu jira wallahi billah intee waay markaas ee sheekada sirta halkay ka sheekada qurantahay noo sheeg sheekada waxaan ku dhahay Mhm.
musca waqtin weyn hayaa Ha.
waxaan ku dhahay sheekada meesha u dambe waayo haye dadka ay wada dhegaystaan weliba laba qoys haddana u fariistaan waan jilici marka horaan jilici laba qoys haddana u fariistaan
dee labada qoys u fadhiisanaya waalidadooda waay Hadda ma garan ani laba qoysaan ku dhahanay laba qoys u fariistaan haddana haye marka waan jilciyey dadka waa wada dhegeysan waa la wada dhegeysan marka hore waxaan dhahay sheekada waxay ka soo bilaan ninka uu hadli gab- tusaale gabadhu baran ula sheekaysan walaalay saan baan kaa raba saan bu- saan baan kaa raba saan baan kaa raba saan baan kaa raba waa leeshin gabadh way dhegeysan mm, mm, mm, mm, haye waa las ogolaan soo ma ahan waan aroosaa dhacay ninkii markuu soo hadlayaa dhegeysanaya
gabadh waa markii banaanka la joogo soo ma ahan ah gurigii markii lasoo tegey lasoo degay ama guri la imaaday gabadha hadda hadal bilaabe haye waa soo dahday inta ku maqneed wuu dhegeysan walaalay dulqaado fariiso oo sheekada hadda waan fure ma arkaysa caruurtaa dhegeysan You marka see? maya car- carruur ma aha hadda ma arkaysaa haye gabadhii markay hadashaa dhegeysanay hadda ninkaa dhegeysanaya marka hore ayadia dhegeysanaysa markii hasaabahaana iyadaa iyadaa wax dhegeysanaysay markii guriga soo gashana odaygaa dhegeysanaya you see?
Mhm.
yacni ninkaas muxuu u diidayaa qaylida buuqa ee reerkaas soo ma ahan Mhm.
soo marka sheekada meel yar oo keliya ha ayaa ku eg tahay waa gartay.
hadal ma sii wadi karno banaankan u baxeenaa dhammaan inaan kusii sheeratabi haddana
hagaag qaybo ugu dambe ee warka ka hor ayaanu gudagelaynaa dhegeystayaal ee, imika dhankaasi iyo waxaanu ka hadlaynay waa isbahaysiga ah xisbiga cusub ee upia movement ee dhowaan ee, sidoo kale shaaca ay ka qaadeen siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada dhankaasi xoolo dhaqatada iyo kuwa qalalan ay qeyb ka yihiin gobolka waqooyi iyo beri maalinkii isniinta ahaydna waxa ay xafuus ama xarun ka furteen magaalada ta nairobi oo imika ay sheegeen inay si toosa uga howlgalayaan halkaasi waxaan u egeynaa bal interestka xoolo dhaqatada halkaasi si gaara kuwa waqooyi iyo beri sidoo kale wax markaasi usoo dhicin kara xisbigani ee, ho- een horumar u gaarsiin karo iyo sidoo kale waxa uu soo goyni kara ama uga soo goyni kara miiska azimio ee markaasi ay ku biiriyaan ee uu hogaamiyo raila odinga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Mhm. qadka telefoon- dheg- dhegeystaha qadka telefoonka ku jira iyo weliba arrimaha siyaasadda iminka dib ugu soo laabana dhegeystayaal qadka telefoonkaad ku jirta walaal soo dhowow halo star f m السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ku salaamaya soo dhowow إيه، ورا الوا- بالدون
Ah, magacaaga بالدون رامي baadidoon raamo saaxiib soo dhowow
إيه، تعال وطا- أرنتا سياسة مركز لنا.
aha
أنت وا- ضدك سيدي أكيد لك كوكلي، يا مهنة اللي كوكلي.
aha
وأنا دا- صلى الله رامي وهو.
aha
لو أنا بروان لو كان خيبتين.
aha
إيه، مركز سيستم هانا أنا ضده و- ضد قحوتي مني، ضد وديني أنا هنا. ريلا دورشين هور إنت تصوم مري.
Mhm.
برنامج كوسو وتير ونقلة.
aha
كوسونا حتى شغليسنا والله لا زوال قري قرنا والله لا جيل قرنا يا.
aha
balse aniga hadda xisbiga ruuta waanu kaaga dhowlay aha
marka la dhaha xoolo dhaqatada aha cid laba jihri ba hadda cid maanta haddaan kawntaan anaga wax noo qabataan sheegi karnaa dadka oo wahelig ma le wallahi le wada la marna le ma cid maanta cid wax noo qabatay ma anaga maanta oktooba ama ama rayla maxaa noqda ma ruuta maxaa noqda aan leenaha male sax
waayo anaga haddan waa anaga wad- marka la dhahaa kenya marka la dhahaa waxaanana kawnta ugu wabaliisaan anaga sida anagu arko Mhm.
waayo anaga hadda wada aan marna hadda aan laana wada la maraan laleeyahay hadda wadooyin hadda wax dhashaa laleeyahay waa wax qabtaa laleeyahay indhiir oo kuna derbiyaal ka fadhiya cunuga oo ku wax beeshay guulaas dhabartaan lale waxyaalo fara badan meesha ku jiro xooli dadkii wax mugdiye oonay u go-aan iyo dhibaato fara badan aa jirta nin wax ka qabta labada meeloodba ama labada xisbeed mid berga waxaas qabtaan dhihi kara male aad iyo aad
marka laakiin waa koley mastay rabala suugaya laakiin hadda xisbiga ruuta waan tagaarsiiya laakiin sidaa maanta waa arkin taageerasho eh, hadda taageere hadda ma ma joogto arrinta xisbigan upia waxay soo saareen laba iyo toban qodob ay leeyihiin qofka qofka soo galaan kula xisaabtami doonaa waagii hore sidii lagu dhaqmi jiray imika ma lagu dhaqmaayo qofka faraqan qabsan doonaa ay leeyihiin
ee, xisbiga horta waa runta u d marka la lahaa xisbiga hadda ay soo saareen mhm
markii la gudagalo horta ruux haddii xisbi kasta xisbi kale lala xisbiga ninka lasoo saara Mm.
sabaq
mhm lala xisbisanaa horta wax wadanka waxa labada lama arkeen aad iyo aad marka ninkan hadda jaabsanaa hadda la sheega hadda naftiisa haddii lala xisaabtamaa wax badan ad qaban lahay mhm
Ee, la- soddon sano ka hor guuri la dhisa maanta ah, raynja la marina hadda qarashka ugu bixinaa lale
haye
waxyaalaha marka xisaabtanta ku jiro anaga xisba la ninka xisba kasto xisba la xisaabtama anaftayda waa taageera laakiin dhib uma laakiin taageeraanta la dhahaa ruto
waa tahay baadidoon dhankaasi mandheera uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka star f m halow soo dhow walaal magacaaga
inta bilaal baraqa wanaagsan walaal waan ku salaamayaa haye shaqooyin waa iqaamta wajaar boqii xuseene haye
ما شاء الله والله الحمد لله إلهي بقى ما أذكر هدا أخذ قال غلط فاش
ها هدا أخذ قال aha
سائلات كل الكامبين مركز جرا وحيالان عمل ونستكينا أو مال فرد يو كامبين وحيالات والله قال haye laakiin wax weyn oo suurtagala mana ila tahay oo mana hadda waktigan waqooyi bari ahaan markii la yidhaha sayda oo mana ugu jira wadda mhm kale idaacadda waad ka maqashaa u malayna wakti badan inay macnaha meelo laga qaylinayo oo mana adi naftaada warkaas waa kusoo gaaraan u malaynaa aada iyo aad laakiin koley waxaan leeyahay iska koombeeyihiin un baan filaa wakti badan waan soo dooranay hadda xisbiyaashan wax badan waa laga soo doorsameena laakiin waxa kuley hadda wadadeenan waa weli waa iska burbursan tahay mhm muminiin waa sidii inkastoo sidii horena ay jiri xoogaha waxay sii raroon yihiin oo sidii hore oo sayidkeedna ay jiri oo mashiirii hadda eelan waxa la durdur laakiin weli oominiin waa un taagan yahay mhm mar kale waxaan waa iska kaambeynaa leeyahay aniga ah aada umaadsanta luqyoy xigaanka la qadka telefoonka ugu dambeeya walaal soo dhowo magacaaga
bakar waa ku salaama waan kaa qada ugaas magacaaga
cabdiqaadir weeye aha
qaadir qaboy weeye aada iyo aad cabdow soo dhowow
horta shay walba mar buu dhashaa haye
shay walba mar buu dhashaa mar buu dhashaa haye
weli hadda ma soo marna xisbi oo laleeya xoola dhaqata hasa
anigu waxaan filahayaa inay guul weyn tahay mhm
maadaama uu ninka siyaasiga uu maarata uu kaabeeni waxa uu wada uu maaragtay wax walba uu lugta meelo walba lugta uu welgelin sifa maarata uu maarata isku soo xisbigiisa uu kusoo dhisma mhm
laakiin waa waa weji cusub oo horumar oo maanta bilowday waxaa yeele maba nasoo maray ba xoolo dhaqato iyo reer guuraha wax laleeyahay oo xisbi eh, dowladda afartan sana dhisanta weli nama soo marinba haye
marka anigu waxaan filahayaa midda horumar weyn inay keeni doonto sah
waa ku salaam yuusuf aada umaasan tahay saaxiib Waa idaacadda star f m qod waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal xamdi gurey ayaa iminkan dhegeystayaal soo gashay stuudio ah oo doonaysa warkii tobankii barqnimo inay noo akhriso dhegeysta adigana ha iga dheeraan ha iga fogaan arrimaha gobolka waqooyi bari weliba xisbiga upia movement ayaa markaasi dhegeystayaasha qaadka telefoonada fursad u siin doona si markaasi fikirkooda iyo aragtidooda dhammaan ay uga wada dhiibtaan dhegeystayaal barnaamijka yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil ayaa si wada jir ah hodaadinayaan saaxiib adigana waad ku mahadsan tahay sida quruxda badan dhegta ina ugu raaricinayso ay nala socoto oo fikirkaada aragtidaada saliimka ah aad oga dhibanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal mahadsanidin meel walba naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan u gudagelaynaya daqiiqadii ugu dambeeyey ee barnaamijka dhaqdhaqaaqa upia oo markaasi ay samaysteen hogaamiyaasha waqooyiga dalka si ay ugu ololayaan danaha gobolka ayaa hadda noqday xisbi siyaasadeed hogaamiyaasha ayaa kal hore sheegay inay doonayaan inay isbaysi la galaan xisbiyada kale ka hor doorashada guud ee sanadkan waxaana marka ay sheegayaan in ay ku biiriyaan dhankaasi iyo dhaqdhaqaaqa loo yaqaano azimio la umoja movement ee uu garwadeenka ka yahay madaxa xisbiga odm raila odinga xisbigan oo sidoo kale uu hogaamiye wasiirka maaliyadda u kuryatani ayaa waxaa qayb ka ah dhowr siyaasiyiin dhowr hogaamiyaal oo kasoo jeeda gobolka waqooyi beri sidoo kale gobolada waqooyi iyo kuwa ismaamulada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa qallalan ee loo yaqaano asal amaba arid iyo semi arid lands loo yaqaano haddaba eh, xisbigan ama xisbigan siyaasadeed waa uu dhaqangelaya waxaanu eegaynaa bal interestka hore dhaqatada si gaar ah kuwa waqooyi beri waxa uu soo dhicin kara eh, fursadda horumar oo markaasi uu shacabka halkaasi ku nool gaarsiin kara iyo waxa uu ugu soo goyni kara miiska azimio la umoja ee ay ku biiriyaan eh, markaasi uu hogaamiyo madaxa xisbiga odm raila odinga waa haddii ay ku guuleystaan doorashada sagaalka bisha sideedaad ee soo socota eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan daqiiqadaha ugu dambe iyo dhegeystayaasha ugu dambe ayaanu u gudagelaynaa dhegeystayaal ee barnaamijka hogaanka xaaladda dalka saaxiibada dhankaasi iyo wicitaanada aanu siino fursadda si ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan iyaguna fikirkooda ku aadan eh, qodobkan iyo sidoo kale si guud eh, waa dhaqdhaqaaqani upia movement ee loo markaasi leeyahay waxaa loola jeedaa ama loo aana loo asaasay inay horumar ama danaha shacabka halkaasi ku nool ay ka shaqeeyaan la leeyahay saaxiibada wicitaanada aan siino fursadda yuusuf eh, intaanu barnaamijka soo gabagabeyn dabcan dhegeystayaal kooban ayaanu siin doonaa fursadda si markaasi ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan wicitaanada waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan
waa tahay dhegeystayaasha fursadda iminka siinayna dhegeysaa si fikirkooda aragtida sida muscab uu sheegayba ee uga qayb qaataan diiradana ku saaran isaaka arrimaha xisbiga upia movement iyo weliba kuwa markaasi doonayaan in qodobo fara badan ay markaas miiska u saaran yihiin sidoo kalena kula xisaabtami damaan ama kula xisaabtami rabaan shakhsiyaadka markaasi kusoo baxo siyaasadda weliba xisbiga markaasi o d m oo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga uu hogaaminaya ee azimiyo la umoja waxaana horkacay wasiirka maalida u kuryatani haddaba waxaa markaasi kasoo naasacad iyo arrimaha siyaasadda markii loo barbardhigo laiskula eego arrimaha dadka xoolodhaqatada iyo asalka dhegeystayaal loo yaqaano mid markaasi siyaasadii dana laga leeyahaa mise waa mid markaas iminkan dadka xoolodhaqatada ee waqooyiga iminkan dhankooda loogu soo jeestamaya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeysta halow star f m walaal waan ku maqlayaa soo dhawow walaal magacaaga geeljirow halkee halkee ku sugantaha geeljirow geeljirow ka waran xaaladda ka waran bal geeljirow see lagu yahay tanaarifa haa haa haa sax aha sax maasha allah lacagti waa kugu yar tahay cafwan wuu masinyaa saaxiibkaas wuu nagu cusban yahay geeljirow dhanka tanariva intaas sharna waxaa leeyahay balgeela saaka maanta suu kusoo xarooday inteer u reebo walaal soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
saaxib sare waa saciid cabdullaahi wajeer waa ku salaamayaa saciid soo dhawow waa dhaway haddii aan wadagalo aha
horta waxaa sumada gobolka waqooyi bari inay sheekadaada bir hor dhiskay labo balse hadda dib bay yani loosoo xasuustay haye
marka aniga waxaan dhihi lahaa horta gobolka waqooyi bari dantooda meesha ay ku jirto waa in ay fiiriyaan marka ugu horreysa haye
ee doorashada ishebel iska doora maaha waxaa la rabaa ninka aad dooranaysa ama ninka madaxaad soo xulinaysa yani aad garab siinaysa aha hadhow ma nin waraabo kugu noqonaa mise waa nin yani hadhow kiis fiican kula dhaqmi doono aada iyo aada marka waa inay arrimo fara badan oo meelo badan laga eego arrinta Mhm.
aniga waxaan dhihi lahay dadka madaxdeenna haddaana gobolka waqooyi bari ruuxa ay gacanta soo qabsanaya isdhahaan ruux aanaan wadanaa bal aan taageerna Mhm.
waa inay garab lasi aan dhihi lahay ninkaas mana haddaana in la taageerna heedku i jecel iyo gobolka waqooyi bari masaabe ka talan doona si ila tahay aragtidayda insha allah waa ninkan oo raila amal odinga ha
ninkaas ayaa waxaan dhihi lahay haddaan ku habboon inay yani isbedelo madaxweynaha haddaan wadanka ka talinayo mudane uhuru kenyatta Mhm.
si madaxweyne ay dhankiina wadaan oo kacana ninkaas aan garab xiliyo ay taageerla garab bogsanan ninkan kale oo william samay ruto Mhm.
isagoo nin wadana waana wadanka shaqooyin badan kasoo qabta balse markii la dhaa dhanka tafrida iyo waay aragnimada markii la dhaa Mhm.
ah, ninkan baabaa ku fiican aan dhelahay baabaha la sabood koray waa bilaa tawfiiq aada baa mahadsan tahay saaxiibka dhegeystayaas uu mahadsan yahay s- een, saciid cabdallah wajeer dhankaas naga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkan siinayna muscabow
halo star f m halow dhegeyste
halow soo dhawo walaal magacaaga
Hello, asalaamu calaykum.
waaleykum salaam walaal aan ku maqlayaa soo dhawow Waxaan caraboo joogo Ramo.
carab raamo waad ku sugan tahay soo ma ahan Insha Allah waxaan dhihi- waxaan ka dardaarnaan dhihi lahay.
aha
Dadka waxaan dhihi lahay, nin wax nin qabanaa doortaan dhihi lahay. Waxaan qabiilnimo, waxaan isku dhaafaan dhihi lahay.
aha waa maqlaysaa muscabow
dhegeystayaasha ma idin Hello, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal
سورة waa xuseeno xuseeno joomaal la yidhaha kambarabaati halkeed ka tirsan tahay kambalbaati xusenow
kambarabaa kambarabaa waxay ka tirsan tahay meerow haa waa garte ee bal ka waran isbahaysigan ama xisbigan cusub dhaqdhaqaaqa upia iyo gobolka waqooyi bari
aa walaal marka waxaan hadda ani waxaan hadda waxaan haddaan barnaamij hore ugu dira ilaa aha
marka walaalayaal hadda labada nin hadda un waa un laba waa un la- kolleyto waa un laba gaale aha
marka mideeda kale mid hadda un ladii hadda waa hagaajin karaa ma ilaahay inbaa garan mid wax hagaajine mhm
laakiin hadda waxaan dhihi lahaa un maaragtay adiga un hadda an hadda waxaan un hadda un hadda quura hadii la waxaan ugu dhihi lahaa un ninkan laleeyahay ruto
waa garta
marka bacdi ficinuhu hadduu fiican yahayna ugu dhihin mooy laakiin haddii sayla dagaalo badan hadda wax badan bu un do- madaxnimo waxaan raadin jirin oo lasoo macaarad soo waxaan un soo baahin laakiin kan hadda maana baraninbo marka waxaan dhihi lahaa un hadda ruto un hada ruto maan dhihi lahaa walaal waan- waan islaam anigana waa- maxaan rabaa marka ariba gaab iga xariiyo marka oo lacag un adiga haddana un oo cariiri waan gala marka waxaa tacaan lagu soo qaalmay idaacadda un waan rabaa iyadana allaha kuu fududay walaalqaad
waqtiga umahsan yahay saaxiibkaasi xoolihiisu la cararayaa Mm, ma fahmi yusuf wuxuu ku dabcan leeyahay.
wuxuu le xooliha laga qat laga xiray Aha.
game eh, xiradii uu galay Bag bay dhahaan Soomaalida, Ah, inaad xira- taqaano wey.
marka xiradii buu xoolihii la galay Aha.
marka si degdeg aan filaya in lagu sudan doono baidnillahi alkariim Mhm.
dhegeystayaashan waxaa moodaa weli qodobka iyo mawduucaba inay fahmin Mhm.
dhankaasi iyo raila iyo ruto ayna la aadeen xisbiga upia laga hadlaya saaxiib soomaalida ay wadato Mhm. hallo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
سلام عبد الرحمن فاتو عيد عريسة soo dhowow cabdiraxmaan
سلام عبد الرحمن salaad waan kusoo dhaweynaa
وانكو سلام مركبة waana kaa qaadnay
احدام قولي قولي aha
ورك حسي بيانا دسام ملاينا يواهن قول لي ورطة وانين والبابا كان بيكيسن بوسير ينايا haye
مركا واحد انا بغير وقوي برهد ونو ترسين هذا اللي قرنا وين هذا مفهم اي marka waxaa horta marka hore wax oo hadii intii maaragtay wax laiskuogi horta waxaa la yiri ceeb ma keenaan hadday keenaan laiskuma caafinaya la yiri mugta waa garta kuma eego horta dadka waqooyiga bari ayagaaba horta ma midaysna haddii dad midaysan oo maaragtay intay wada taystaan fadhiistaan intaa maaragtay ilaa ayaga mutacalimiintii maaragtay wadanka oo ama xag siyaasad ama xag aqrasba maaragtay dadkii eh, ayagaa hor boodahaya oo maaragtay ayagaa lasoo doortay ayagii maaragtay intay ka fadhiistaan taystaan eh, ninka wax u qabanaya iyo maaragtay waxaan wixii ka jiray iyo maaragtay intay si wax u fadhiistaan ay taystaan way midoobaan markaa ka bacdi ilaa dad hadhow eh, meeshaanana anfacaysa ay dhahaan horta u fiicnaan lahayd ayaada ninka hadhow maaragtay ayagaa adhigii maaragtay annaga ballanqaadka hadda ad wado een, maaragtay ee, ninka xisbi ugu weyn haddaad soo gasho ee, arrintaas iyadu annaga waan kaa rabnaa oo dadkii la xisaabtami lahaa ama hadduu wax u qaban waayo ee, maaragtay dadkii la xisaabtami lahaa waa ayaga maadaama de ayagiiba ay midaysneen oo nin walbaba xisbi horle uu isku sii magmagayo oo nin walbaba maaragtay dantiisa uu kelixa isku fiidisanayo ha
ma malaynayo kulli hadda waxaa wax wax u qabanayna inay jiraan marka dan hadda kulli ugu jirto hadda aniga fahmaa maba maba jirto marka waxaa leedahay wax faa'iida ma lahan
faa'iidaade waxba ma ogtahay markii wax loo loo midoobo ayaa maarata wax laga keenaa ma ogtahay waxa wax midaysan oo hadda wax ka keenaya maba arkaya ayagaa nin walbaba meel u ordaya Laakiin- walba dantiisu fiidisanaya laakiin intooda badan siyaasiyiinta halkaasi waqooyi bari halkaasi ay ku jiraan
uma badnee waa un dadka hadda ku jirana waa dadka oodem hore ugu jiray oo oodemana hadda waxba ka waayay oo maaragtay un maaragtay hadda naftinkooda un hadda tras yani meesha hadda xisbigan un ee, laisku bacaysanayo un kasoo xoogaa wax ka rajaynaya un waa maana dad hadda kaale dad wax u qabatay le ma aha kulli marka waxaan waa iska ganacsi moogtahay waa un kulli hadda inay midoobaan horta kulli dib dambaa markii waxaan midoobaan baa la ogaan doonaa si wixii kasoo baxa maxaa yeele hadda nin walba dukaan buu iska furnahay saan u arkaya maaragtay wixii farahay ka bateen waxaad macno leba masiya waa garta aad baa mahadsan tahay
marka waa waan ku salaam waa kaa qaadnay dhegeystii ugu dambe ayuu ahaa hagaag wuu mahadsan yahay salaad gaarsi oo naga soo waayay dhegeystii ugu dambe fursaddaan u siino barnaamijka hogaanka xaaladda dalka waxaan maanta uga hadlaynay dhankaasi iyo dhaqdhaqaaqa cusub ee siyaasiyiinta kasoo jeeda ismaamulada xoolodhaqatada iyo weliba gobolka waqooyi barihay dhowaan markaasi shaaca ka qaadeen maalinkii daraadeedna xafiis halka nairobi ka furteen si toosana howlaha u bilaabeen sheegayna in xisbigaasi uu noqon doono mid ka shaqeeya danaha shacabka halkaasi ku nool ayaanu barnaamijka ku qaadadhiganay musac ismaaciil iyo weliba yuusuf bakada idiindaadihina todobadii iyo qadar barkii ayuu noo soo bilowday barnaamijka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiina saaxiibayaal barnaamijka madasha iyo qisooyinka ayaad dhegaysan doontaan intaasi ka hor nabadgelyo